ahlan wasahlan marxaban bikum salaamullahi calaykum waraxmatu tacala wabarakaatuh dhegeysta la kulanti wacan wanaagsan idaacadda star fm cutub gobolka qoybar aad dhegeysanaysaan saaxiib ayaa lamaantiin kusoo dhawaada barnaamijka hogaanka dhegeysta xaaladaha dalka iyadoo saaka barnaamijka diiradda saari doona dhegeystayaal bulshada iyo weliba siyaasadda waa barnaamij markaasi aan ugu talagalay bal saaxiibada bal waxyaalaha markaasi bulshada dhegeystayaasha ay ku fahmi karaan ama bulshada ay ku fahmi karta siyaasadda marka laga soo tago ninka siyaasiga iyo waxyaalaha markaasi dabcan xeeladeeda iyo qaabkeeda bulshada sida markaasi cid waliba u fahmi karta ama bulshada siyaasad ma noqon karta bal markaan fiirino xaaladaha saaka markaasi ka taagan gobolka waqooyi bari iyo qaabka siyaasadda ay ka joogto iyo qaabkii markaasi ka fahamsan yihiin aqoon sidee u leeyihiin waa arrimaha markaasi laga doonaya bulshada inta badan in laga jaahil bixiyo sidoo kalena ogaadaan haddaba cidda haddii bulsho dabcan bulshada hadday fahamto siyaasadda ka waran maxaa dhacayaa maxaana qabsoomaya iyadoo barnaamijkan aan ku eegi doono si waxyaalo fara badan qaybo fara badan dhegeystayaal iyo nooca bulshada markaasi u kala bixi karto ama nooca laga doonayo cidda fahamsan siyaasadda iyo cidda markaas aan loo soo gaban karin dhegeystayaal barnaamijka waxdaadina yuusuf bakada dhegeystayaal qaybaha dambe saaxiibadan fursad usii doonaa dhegeysta barnaamijka intuu socdana waxaan maqli doonaa dhegeystayaal hay-adda u n c r iyo sidoo kale mcoba mention dhegeystayaal waxaa sidoo kale maqli doontaa wararkii sagaalkii subaxnimo taarikh saaka wuxuu ku beegantaa labiy tobanka bisha labiy tobanaad ee sanadda labada kun labiy labaatanka dhegeystan maalin isniin ah dhammaantiin suux wanaagsan barnaamijkaas dhegeystayaal waxaa sidoo kale maqli doontaan maxamed daahir oo asagana ka hadlaya dhegeystayaal fahanka siyaasadda iyo weliba bulshada waxaa looga doonayo haddaba bulshada may fahansan tahay siyaasadda aqoon durugsan ayuu leeyahay dhegeystayaal asaga inoo sharaxi doonaa bal faahfaahin doonaa dhegeystayaal waxaasoo dhan markii laga soo tegay ninkii siyaasiga laakiin anaga waxaan aaminsannaha gobolka siyaasiga waa kee laakiin bulsho siyaasad hadday noqoto ka waran ama bulsho siyaasad fahmi karto mase fahan u leh maxaa markaasi laga dhexli karaa fahmi karaan soona saari karaan dhegeystayaal eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaal qaybaha dambe saaxiibada fursadda u siin doonaa dhegeystayaal si aragtooda fikirkooda uga dhiibtaan dhegeystayaal waana qodobka dooda saakaas leenahay saaxiibadu way ka fahmi doonaan waxyaalo fara badan aragtiyo kala duwan ay ka dhiban doonaan markay imaato dhegeystayaal fahanka siyaasadda ee bulshada waa fahanka siyaasadda iyo bulshada waa qodobka saaka dhegeystayaal waa fahanka siyaasadda iyo bulshada bulshada waa adiga deegaanka dadka ku nool dadka xaafadda ku nool dadka countiga ku nool dadka deegaankaasi tuuladaasi qaryadaasi meesha ku nool iyo waddanka kuwa ku nool dhammaan ayaa la dhahaa bulsho dhegaystayaal ama dadka halkaasi ku dhaqan maxay ka og yihiin maxayna ka fahamsan yihiin aqoon duruqsan ma u leeyihiin siyaasadda fahanka halkaay ka joogaan waa saaka barnaamijka arrimaha diiradda ku saari doona dhegeystayaal waxaan firin doonaa dhegeystayaal haddii ee siyaasigu dabcan bulshada iyo weliba ninka siyaasiga ah lahayn aragti siyaasadeed ee weliba aqoon iyo weliba karti daacadnimo ay ku dhehan tahay waxaa laga hadlaya dhegeystayaal bulshada qofka ayaa inta badan waxaasoo dhan xeendaab u ah markaasi sharax ayaa kala saari karaa in markaasi bulshada ay soo jeedo in ayna soo jeedin haddii siyaasiga aragtidiisa ay isaga u muuqato in cidda dhan uu maanta gacanta ku dhigi karo mise bedeli karo aragtida siyaasadda ee bulshada waa tan inta badan mararka qaar dhacda dhegeystayaal weliba gobolka inta badan laga arko in gacanta lagu dhigo taasi oo looga faa'iideysto dadka gobolka waqooyi bari iyo weliba siyaasadeeda dhegeystayaal haddii aad inta badan raacraacdo ama sidoo kale aad akhriso qoraalada markaasi culumta siyaasadda laga raadiyo qaabka loo sharaxayo weliba qaabka loo daraasaynayo waxaa markaasi ku soo baxaya dhegeystayaal falsafada markaasi qoranba ee in inta badan bulshada ay u ka habboontahay mise ku firfircoontahay in ay fahanto siyaasadda waana barnaamijka saaka tan aan usoo qadanay usoo xilno dhegeysta laga soo bilaabo plato waa arostetilol waa dabcan waa dadka sharaxaadka inta badan ka bixinaya iyo weliba kuwa maanta maanta ka hadlaya ama fasiraya cilmiga siyaasadda waxay ku wada siman yihiin ama ay ka wada siman yihiin in siyaasadda dabcan laga maarmi karin halka dhibaatooyinka bulshada lagu horumarinayo ay sidoo kale qayb ka tahay dhegeystayaal waa dhegeysta barnaamij inta badan diiradda dabcan laga saara siyaasadda markay imaanayso waxaa leeyahay dabcan ma kala maarmaan bulshada iyo siyaasadda haddii siyaasadda markaasi halkaa laga dhex arko waxaa inta badan diiradda la saara mise ka sarreeya la arkaya madaxa ee dhegeystayaal bulshada bulshada ayaa inta badan markaasi lifaaqa uu ka hoos imaanaya ama xariiqinta hoos imaanaysa dhegeystayaal lagu horumarinayo ama sidoo kale dib loogu celin karo bulshada halkii joogtay midna waa mid markaasi dib loogu dhigaa midna waa mid markaasi sare loogu qaadaya dhegaystayaal laakiin waa mar markaasi la ogyahay ama qofku uu ogaan karo halka uu maqaamka uu ka joogo ama fahankiisa ay ka joogto bulshada dhexdeeda ama uu ka joogo sida uu siyaasadda u fahamsan yahay haddii siyaasadda uu fahmo dhegaystayaal maxaa markaasi dhici karaa dhegaystayaal waa tan hadda kow bilaabanayso uu leeyahay waxaa laga yaabaa in halkaasi deegaankaasi mise qaryadaasi mise magaaladaasi mise wadankaasi in horumar uu ku tillaabsan karo dhegaystayaal waana taasi keenta inta badan in bulshada ay fahamsanta haddii markaasi bulshada sidoo kale aysan fahansaneyn sidoo kale raaraacin sidoo kale ogaanin halka siyaasadda laga geli karo sidoo kale qofku ku faraarigi karo waa dib udhaca weyn oo markaasi ku celin karo deegaankii weliba shakhsiga deegaankaasi inta badanna looga faa'iidaysan karo dabcan laguna gudbi karo siyaasaddaasi ilaa markii dambe laga gaaro heer markaasi mugdi la geliyo hab siyaasadeedka deegaankaasi dhegaystayaal dabcan ma ka dhacdo gobolka mise kama dhacdo way ka dhacdaa haddaba tani waxay markaasi cilmiga ay soo saarayaan kuna qeexayaan waxaa lagu kala duwan dabcan lagu kala duwan yahay falsafada ahaan qaababka markaasi ama sharaxaadka guud ee siyaasadda iyo weliba bulshada ee laga doonaya in markaasi sharaxaad u durqsan ee inta badan fahmaan bulshada una ogaadaan bal siyaasadda iyadoo laga doonaya dhallinyarada haweenka cuqaasha waxgaradka culummada iyo weliba bulshada dhammaan halkaasi ku nool in cid weliba laga arka boqolkiiba dhegaystayaal waa boqolkiiba laga arka toban ruux oo markaasi siyaasadda fahansan waxay inta badan u sahlaysaa in sidoo kale sharaxaad ayagana sidoo u sharaxi karaan una faa'iideyn karaan iyo weliba waxyaalaha ujeeddada dadka siyaasiyiinta inta badan ay soo saaraan mise miiska ay keenaan haddii aqoontaasi ama aqoon durugsan u leeyihiin fahanka dabagalka iyo sidoo kale waa akhritaanka faraha badan ama dhegeysiga faraha badan arrimaha siyaasadda waxay inta badan u sahashaa in cid weliba ay u noqon karto wax ogaal ama ogaal u lahaan karto siyaasadda habraaca una sahli karto waana aqoon weliba oo markaasi salka ku hayso fikirka maangalka ah dhegeystayaal ee loo yaqaano reasonable idea waa fikradda dhegaysta ee maangalka ah ama qof weliba fikradiisa fahmi karo dhuuxi karo aragtiga kala duwan markaasi ka bixin karo markuu dhegaysto ama looga sheekeyna laga hadlayo falsafada laga doonayo fahanka siyaasadda iyo weliba bulshada fahanka ama haddii siyaasadda qofkaas uu fahamsan yahay bulshada waxay markaasi laga doonayaa in ay noqoto aqoon durugsanna u lahaato waxaa laga hadlayo oo u noqon karto maangalka ama reasonable idea waxa loo yaqaano taasina waxay markaasi ka taageeraysaa taageerayaashuna waxay noqon karaan kuwa markaasi mufti ah kuwa markaasi fahansan kuwa u dabcan og wax siyaasadda tahay iyo waxay tahay iyo waxaan ahayn iyo waxa olojeedada ay tahay iyo weliba hadallada markaasi sarbeeban oo markaasi inta badan ay siyaasiyiinta hoosgeliyaan bulshada laakiin haddii markaasi sharaxaadka u helaan helaanna fahmaan dhegeystayaal akhriyaan dhegeystaan waxa inta badan ay ka jahil bixi doonaan qalqalka siyaasadeed ee bulshada inta badan lagu qalqalgeliya dhegeystayaal waa dabcan fikradda siyaasaddu marka ama bulshada waxay inta badan difaacda qadyada uu u arko inuu markaasi dani ugu jirto qofka ninka bulshada waa ninka dabcan ama gabadha dabcan deegaanka ku sugan mise bulshada dhammaan waxay u arkaan wixii dani ugu jirto arrimaha sharaxaad oo dabcan sharaxitaanka siyaasadda ama bulshada waxaa leeyahay waxa difaaci karo waa qadyada uu arko inuu dani ay ugu jirto qayb markaasi bulshada ka mid ah haddii bulshadaasi ay fahamsan tahay waxay dabcan inta badan fahmi kartaa waxa ku soo socon waxa ku soo wajahan iyo weliba waxa markaasi ogaalka fog ay u arki karaan inay markaasi dani ugu soo jirin ama sidoo kale ay saadaalin karin xitaa waxyaalaha laga doonaya inuu saadaalin karo waxyaalaha laga doonaya qofka bulshaabiga ama waxaa laga doonaya qofka dabcan bulshada ama raalli hada waa bulshada fahankeeda inta badan laga doonaya inuu saadaalin karo waa waxa markaasi siyaasadiisa deegaanka inta badan oo ka daraasayn karo tusaale dhegaystayaal halkan ayuu fiirinaya wuxuu leeyahay dabcan tuuladan dabcan sanadaha soo socdo ceel lagama duri doono sanadaha soo socdo halkan iskuul lagama dhisi doono sanadaha soo socdo halkan isbitaal ama xarun caafimaadna lagama heli doono waa arrimaha markaasi qofka siyaasiga ah ama raalli hada waa arrimaha bulshada laga doonaya in siyaasadda ay udhagulaadaan u dheganugulaadaan una arkaan fiiro fog u lahaadaan taasi maxay sahlaysaa waxay arkaysaa ninkaasi deegaanka ku sugan mise madaxweynahaasi mise gabanaha mise xildhibaankaasi mise wakiilka m c a ga ama consol waxa u taqaanaa dhegeystayaal inay meel fog ay ka arkayaan in halkan il ay ka soo jeedin durbo waxay markaasi qaadayaan go-aan siyaasadeed iyo weliba go-aan qofka inta ku caburin karaan kuna ogaan karaan in siyaasadda markii dambe ninka uu ku baraari karo halkan inay siyaasadda ka jirto ama siyaasaddaasi aysan ahayn mid shakhsi mise mid qoys balse ay tahay mid dabcan bulshada dhammaan u wada siman una og weliba danaha iyo xaaladaha keliya ka turjumayso si loo hormariyo bulshada qaybaheeda kala duwan haddaba sida dhaqaalaha caafimaadka waxbarashada dhaqanka iyo diinta iyo garsoorka iyo cadaaladda iyo waxa la midka ayaa inta badan u sahshaa una fududaysa xaaladahan inay garsoorka raalaado xaaladahan inay markaas bulshada fahan u yeeshaan haddii taasi suurtagelin waxay inta badan dib ugu celinaysaa ogaana ogaanayaan in waxyaalo fara badan ay qabyo yihiin waxyaalo fara badan ay bulshada ka maqanta mise deegaankaasi taasi ayaa inta badan fursad siisaa soona saarta xaaladaha laga doonayo in ay dadka fahan u yeeshaan ogaadaan falsafo ama sidoo kale mufti ay noqdaan in ay saadaalin karaan daraasayn karaan dadka kow sidoo ku daraasayn karaa laba sidee markaas qofka uu ku ogaan karaa ama xaaladaha markaas looga baahan yahay waa in marka hore laleeyahay qofka uu shay u noqdo inuu wax akhriyo weliba dhanka bulshada siyaasadda in uu dhegeystayaal akhriyo waxaa loo yaqaana dhegeystayaal inta badan political and society waa arrimaha siyaasadda iyo weliba bulshada haddii bulshada ay inta badan fahmaan siyaasadda waa political dhegeystayaal waa waxa loo yaqaana political ama politics and society taasi ayaa laleeyahay kow waa inuu horta akhriyaa ninka bulshaabiga ama ninka dabcan bulshiga ah waa bulshada raalliada waa dabcan bulshada waa in ay akhriyaan arrimaha culumta siyaasadda ee deegaanka sidoo kalena uu fahmo uuna sharaxo haddii uu markaasi akhriyo waxaa haddana inuu noqda in uu dhegeysto hadday tahay luuqadaha kala duwan iyo weliba hadday tahay af soomaaliga waa inuu haddana dhegeysto haddii taasi usoo hali karto waa inuu barnaamijyada doodaha uu la socdo tusaale sida telefishinada tusaale sida warbaahinada iyo sidoo kale baraha bulshada idaacadaha inta badan ayuu markaas u noqon karaa qof aqoon durugsan u leh arrimaha siyaasadda markii qeybaha arrimaha faranqayaasha ay bixinayaan dhagaysanayaanna ogaan karo inuu qofkaasi wax badan ama nuxur uu ka soo saari karo sheekada deegaankiisa iyo weliba arrimaha siyaasadda ee la halmaalo haddii taasi aysan dhicin waxay inta badan uu ka noqon doonaa mid waxba aan akhrin karin sidoo kale dhegaysan doonin ama dhegaysanaynin kadibna fursadaha inta badan looga faa'iidaysan doono dhegeystayaal arrimahaas ayaan saaka dhegeysta barnaamijka isla eegayna isla dirada isla saaraynaa saaxiibada dabcan arrimo fara badan ayaan ka eegi doonaa isbuucan ilaa iyo bishan inta nooga dhammaanayso sii wadi doonaa dhegeystayaal saaxib yaal haddaba aan soo qabta mid ka mid adayga qaybta barnaamijka ka ah dhegeystayaal geeska afrika waxaa ka jirta abaartii ugu dareetay abid muddo afartan sana ilaa iyo horaantii sanadkan labada kun iyo labaatanki waa labada kun laba iyo labaatanka hal dhibic sideed milyan oo qof ayaa guryahooda iskaga cararay oo raadinaya biyo iyo weliba cunno iyo hoy hay-adda qaramada midoobay ee qaxootiga ee u n h c r waa hay-adda qaxootiga ee u n h c r ayaa ku sugan goobaha kala duwan si ay dadka abaartu saamaysay oo ay u siiyaan gargaar qoyska ayoo abaaruhu ay saameeyeen ee geeska afrika balse u n c r waxay la daala dhacayaan baahida aad u tiro badan ee dadka imikan ay wajahayaan u n c r ayaa kaashanaysa shirkadda isgaarsiinta safaricom si dhibcaha loo yaqaano bonga point dhibcaha telefoonkaada ku jirto dhegeystayaal awkaarka markaad ku shubato ee kuu soo dhacaya ama halkaas ay kugu keedinayso shirkadda isgaarsiinta safaricom ee bonga point loo yaqaano loo adeegsado ka jawaabidda abaarta dhegeyste mala socota in dhibcaha bonga point aad ku dabcan ku caawin karto qoyskaaga abaartu saamaysay dhibcaha inta kugu jirto hadday tahay laba kun hadday tahay saddex kun hadday tahay afar kun oo dhegeysa dhibcaha bonga point ah waxaa markaas wax u tartay dadka dhibaatadu ay saameeyeen ee abaaruhu dadka ay abaaruhu gaajiyeen xoolihii sidoo kale ka dhammaadeen inaad markaas maalintaasi quudin karto bur aad u iibin karto boosho ama ugaali aad u iibin karto bariis aad u iibin karto ama saliid aad u iibin karto waxay doonaysaa in barnaamijka bonga for life dabcan lagala qayb qaato abaarta daran ee waxay markaas aad u saamaysay nolosha caruurta dadka qaar abaartu waxay bi'isay eheladoodii dabcan xoolaho sida hooyo aabbo walaal iyo waxaa la mid ah dhegeystayaal ayaa hadda markaas inta badan ilgo xoogan ka muuqdaa baahi fara badan ka muuqataa inta badanna hooyada madaxa gacanta u saaran ay la'dahay sidii carruurteeda ay ku quudin lahayd waxayna dadkaasi ku qasabtay inay iskaga soo hayaamaan ama dadkaas inay iskaga soo baxaan iskaga soo hayaamaan aaga ay markaasi xoodahooda ama xoolahooda ay dabcan ku ilaalin jireen si ay markaasi ugu raadiyaan biyo baad iyo hoy dhegeyste waad caawin kartaa qoysaska ay abaartu saamaysay adigoo adeegsanaya dhibcaha bonga point ee safaricom fadlan ku deeqa dhibcaha bonga point dadka ay abaartu saamaysay hay-adda u n c r waxay hay-adda waa hay-ad markaasi caalami ah ee ku sugan goob weliba haddaba fursaddan dabcan cid waliba ha loogu gargaaro waxa loogu qabto si hay-adaha si dadka dhibaatada hadda ay u saamaysay waxaa loogu caabiyey dhegeystayaal u n s r ayaa warbixintan ama dabcan fariintan kuusoo gudbisay iyadoo markaas iskaashanaya shirkadda isgaarsiinta safaricom dhegeystayaal si dadka dhibanayaasha ah dadka abaaruhu ay saameeyeen ay wax loogu qabto dhegeystayaal idaacadda star f m codka gobolka qoybari ayaa weli dhegeysanaysaa saaxib yaal dhammaantiin subax wanaagsan meel walbaa joogtaan qaybaha dambe saaxiibada ayaan fursadda u siin doonaa aragtidooda fikirkooda barnaamijka saaka iyadoo sidoo kale aan dhegeysan doono codod markaasi uu noo dabcan waa cododka markaas aqoon-yahan maxamed daahir uu ka hadlaya arrimaha siyaasadda iyo weliba nidaamka markaasi ku habboon bulshada iyo weliba waxaan looga gudbi karo laguna soo saari karo dhegeystayaal qaab nidaameedka siyaasadeed ee weliba falsafada ama qaab qaab siyaasadeedka bulshada laga doonayo inay markaas in badan wax ogaal u noqdaan kuna soo saaraan meelaha aragtida fog laga doonaya in bulshada dabcan ay wax ka soo saari karaan dhegeystayaal sida tusaale dabcan markii robabka ay meelo qaar ay ka da-aan dadka way sahmiyaan siyaasadana waa isla xeerkaasi laga doonayaa ama leeyahay waayo in markaas bulshada noqoto dad ay sahankooda inta badan aysan ku khasaarin dabcan qofka ka waran haddii meel uu degaan uu tego uu roob uusan ka dhicin ama meel abaar ay ka tegto ay ka jirto haddii uu reerka ugu warceliyo ka waran uu dhaho halkaas ayuu roob ka daayey halkaasay barwaaqo taalla ina kaxeeya oo xoolihii soo guura oo arigii lo-dii geelii iyo dameerihii iyo dhammaan dabcan dadkii ay soo guuraan lasoo wada kaco halkii la tegay ka waran oo halkaas qiiq ka baxay abaar ay tahay dadka dad xitaa halkaas joogin halkaas maxaa laga dhe maxaa laga dheefayaa maxaa laga helayaa waa ninkii markaasi sahanka qaaday sahankaasna marna waa lagu dabcan marna waa lagu guulaysanayaa marna laguma guuleysanaya marna waa lagu baraarayaa marna laguma baraaraya dhegeystayaal waa habka siyaasadda laga doonaya bulshada inay markaasi fiiro goori una yeeshaan arkaan waxa markaasi ku saxan iyo waxa qaldan iyo waxa lagu sixi karaa siyaasadda bulshada inta badan waxaa leeyahay waxaa looga baahan yahay siyaasadda in bulshada ayada ay kaga sii horeyso ninka siyaasiga soo sharaxayo hadduu yahay madaxweyne iyo hadduu yahay ninka gofanaha hadduu yahay senatarka iyo hadduu yahay xildhibaanka wakiilka dumarka m cyada waxaasoo dhan waxaaso dhan waxaa leeyahay waa inay kaga sii horeeyaan bulshada laakiin gobolka ma laga helaa waa maya waa dad markaasi inta badan waxaa leeyahay fahamsanayn siyaasadda taasi ayaa keenaysa inta badan in nusqaan uu ku imaado inta badan horumarka uu aada uga yaraado inta badan aysan fahmaynin siyaasadda iyo weliba waxa cidda fahamka laga doonayo inay inta badan aqri'aan sidoo kalena dhegeystaan kana qayb galaan doodaha sidoo kalena dhegeystaan doodaha kadibna arkaan bal cid welibaa aragtida markaas uga baxayso dhegeystayaal xitaa waxaa laga hadlaya qofka aragtidiisa dhiibanaya siyaasadda markuu ka hadlayo mise markuu qiimeynayo waxaa laga yaabaa qof kale inuu asaga markaas sii deg rogrogayo waxaa laga doonaya qofka siyaasiga in ay markaas laba dhan waa dabcan haddii shan ruux ay yihiin saddex inay iskumeel maraan laba kalena inay kala meel maraan waa habka siyaasadda dhegeystayaal laakiin siyaasadda laiskuma wada raaco ayaa la leeyahay oo laba ayaa dhan marayaan saddexna meel bay marayaan mise laba ayaa meel marayaan labana meel bay marayaan halna dhexdhexaad ayuu ka ahaanaya oo kama markaasi aragtidiisa kama dhiibanayo mise kama waqaybgalan siyaasaddiisa wuxuu noqonayaa mid markaasi dhegaha ka furaystay siyaasadda waa noocaasi laakiin bulshada iyo fahankeeda ayaa saaka fiirinaynaa iyadoo aanan dhegeysan doono maxamed daahir dhegeystayaal oo arrimo faahfaahin badan oga bixin doono laakiin waa warka kadib hadduu ee bahraalli ka noqdee dhegeystayaal bal aan kuu soo qabta mid ka mid adeega qaybta markaasi barnaamijka ka aha dhegeysa waa m coba waa shirkadda iibisa teleefoonada gacanta iyo weliba aaladaha cadceeda ee markaas cid weliba ay awoodi karto heli karto haddii qofka uusan awoodi karinna wuxuu heli karaa amaah uu ku qaadan karo mise ku heli karo maxaa la qaadanaya horta yuusufow waxaa la qaadanaya adeer iyo habar yar iyo eedobo waxaa la qaadanaya telefoon waxaa la qaadanaya telefon dabcan waxaa la qaadanaya toosh waxaa sidoo kale la qaadanaya raadiyaha qoraxda waxaa sidoo kale la qaadanaya telefishon dhegeysta si aad u iibsato macamiilka waxa uu u baahan yahay inuu keliya uu bixiyo qayb horumarisa lacag deposit ah iyo weliba lacag maalinla ah keliya boqol shilin oo maalinla ah iyo weliba afar kun sagaal boqol sagaashan iyo sagaal oo horumaris ah ee ku cusboonaysiin karo ama qofka ku cusboonaysiinayo gurigiisa shaashada cadceeda ee twenty four solar t v ama waa inch dhegeystayaal oo wadatay iftiin ku filan gurigaaga ama ganacsigaaga maraadyaha qoraxda iyo tooshka ayagana meeshaansan ka barnayn dhegeystayaal qofka uu wadan karo mise uu qaadan karo dhegeysta telefishinka waxaad kaga faa'iidaysan kartaa koobka hadda gabagabada maraya adduunka waana dunida haatan isha markaas ay ku wada haysee tartanka dal gadar ee ka dhacaya koobka adduunka ka socdo ciyaaraha waxaa markaas adiga waswaas aan qabin iyo sidoo kale gurigaa laga xirtay iyo iyo dadkaasi way karahaysan way dhibsadeen adigoo leeda gurigaada halkaas lagu dulsaaranaysa koobkaada gaxwahana halkaas ayaa soo dhiganaysaa kadibna ciyaartaas si toos oo la soconaysaa adigoo buuq iyo buuq la-aan ah musalsalka sidoo kale hablaha gabdhaha ayadana tani way u sahlaysaa waxaa arkaysaa in reerarka qaar ee t v aysan qabin ay gabdhaha xaafadaha kale ay aadayaan maanta qoyskii hooyadii iyo aabbihii ay raadinayeen aw gabadhii halkan joogta hadda waa cuntada noo karinaysay aaba halkan baan musalsal ka soo fiirinaya eedi xaliimo aaba halkan baan ka soo fiirinaya waxaan eedi batuulo eedi halkan baan ka soo fiirinaya waxaan sidan sidan waxaasoo dhan hadda waa laga gudba waxa lagu leeyahay musalsalkaad adigoo gurigaaga joogo fadhi gabaray halkaasi naga fariiso oo cidda waa inaad ku dhahdaa markaasi soo qabsata telefishinka cadceedda adigoo koronto uusan kaaga baahnayn keliya soona inaad ku rakibanayso halkaasi adoo qoslaas qosolkaada laga maqlaya musalsalka haddii ku celisna halkaasa ka fiirsan karta maxaa isku waaraysa adeer macan dhegeysta waxaa jira kooxaha howlgelinta oo laga yaaba inaad ku aragto wadooyinka deegaankaaga macaamiisha waxay helayaan funaanad bilaasha markaad iibsato haddaad gabartaha iska soo qaado funaanadaada dabcan xitaa jikadood ku geli kartaa laakiin banaanka la-aad oo kula socolka ma aha laakiin jikada waad iskaga geli kartaa mise xitaa waad iskaga seexan kartaa ninka sidoo kale uu ku shaqaysan kara wuxuu ku qabsan karaa dhegeysta xasuusnow inaadan markaasi adeegan aad cid waliba ay ka faa'idaysan kara heli kartana cid markaasi la kala qaadayna aysan jirin dhegeystayaal adeegan waxaa iska kaashatay m coba wasaaradda tamarta iyo sidoo kale bangiga adduunka maanta bala xiriir m coba soo iibso telefishinka cadceed waa cadceedka waa dabcan ceedceeda cid waliba ay kaga faa'idaysan karta iyo agabka kale ee muhiimka lambaradan ayaad kala xiriiri kartaan eber toddoba sagaal sagaal hal saddex lix toddoba lix hal ama lambarkan ayaad kala xiriiri kartaa haddii kaa mashquul ama cariri aad ku aragto lambarkan kale eber toddobo eber toddobo saddex saddex saddex laba laba laba lambarkan kugu celi waa eber toddobo eber toddobo saddex laba waa raalli ahaada waa eber toddobo eber toddobo saddex saddex saddex laba laba laba eber toddobo sagaal sagaal hal saddex lix toddoba lix hal dhegeys bal iminkan bal aan yara dhegeysano dhegaystayaal maxamed daahir oo waxyar in yaroo kooban ilaa shan daqiiqa ka hadlayo bal bulshada fahanka siyaasadda iyo bulshada bal waxaa laga doonayo inuu qofka fahmo iyo waxaa laga doonayo in qofka uu u janjeero una dhaganagulaado meel fogu ka fiiriyo saadaaliyo aragtida iyo waxaasoo dhan arko qiimeeyo dhegaystayaal bal marka hore siyaasiga wax yar oo sharaxan ayuu ka bixinaya kadibna bal aan eegno sharaxaadka guud oo bixinayo maxamed daahir horta waxaan siyaasadda la yidhaahdaay nin galaa ma mahadsho nin gayaana ma guursado haddaynu tusaale soo qaadanno waxa weeyaan siyaasaddu dheri karsamaya oo saddex dhadhaar ku fadhiya deetana dherigaa karsamayay ay ku jiraan hilib ama laf hilib ahi ay ku jirto dhammaanna ay u gorgortamayaan wax alle waxaa siyaasi sheegta oo dhanna ay hareero joogaan laftaasi dherigaa karsamaya ninka kala baxaaye waa ninka aynuu naqaano waxa la yidhaahdo siyaasiga marka uu faraha ka gubto ee laftaa uu kala baxu dhiirado dhammaan siyaasiyiintii kale ku hareeraysnay way xagtaan si ay uga ritaan laftaa yaree hilibka ee u sito bacdi xanaf fara badan iyo dhibaato soo gaadhay kabacdi markuu madluum noqdo ayaa wuxuu gaadhaa meel uu ku yar nasto kadibna uu isku dayo inuu wax yaraay u qaatay inuu cuno laakiin macal asaf waxa uu cunayaay dhuuni uma noqdo haraadna kama jaro sababtoo a intuu soo cararayaa waxba la kala goostay dhib iyo daalunbu ka dheefaa baashaas intaa haddaan kaga gudbo mujtamaca iyo siyaasadda markaan eegayo waxa weeyaan siyaasaddu waa saddex geesood saddexdaasi geesood waxa weeyaan waxaa markaasi ay u dhigmaani inuu dhinacan uu ka haysto noocan maanta jira ee siyaasadda ahi dhinacan waxaa ka lusha wax la yidhahdaa qabiil oo uu hogaaminayo odaybeeleed dhinacanna waxaa ka lusha wax la yidhaahdo siyaasi oo uu soo doorto magaciisa uu ku yimaado odaybeeleed sidoo kale isagana waxaa ku naban oo dhagaxa saddexaad oo maanta tiirinaya waxaa loo yaqaano ganacsatada waxaan la faa'iidaya laga faa'iidaysanayayna waa waxa loo yaqaano shacbiga ee la karsanaya gebi ahaanba taasoo markaasi ay ugu wacan tahay dhibaatooyin fara badan oo soo wajahay mujtamacan maanta taagan mujtamaca haddii aynu u noqonno waxaynu odhanaynaa sidiisaba waxa weeyaan arrimuhooga aad bay u ildaran yihiin muddooyinkan dambe ee aynu ka hadlayno ama wakhtigan sabankee maanta jira aad bay u ildaran yihiin arrintoodu way jaban tahay qalbigoogu waa jaban yahay niyaddoodu way jaban tahay allahu mustacaan soo kale waxa weeyaan duruufo fara badan ayaaba walaal ku xeersan taasoo keenaysa ina arrimahoogao dhani jajabnaadaan waxaynu odhanaynaa haddaba siyaasaddu waa in tashatay iyo in laga tashaday siyaasadda inta tashatay waxa weeye dadka siyaasiyiinta iyo ganacsatada iyo cuqaashu way tashadeen waxayna samaysteen nidaam siyaasadeed oo ku dhisan mid ay iyagu hagi karaan inta laga tashadayna waa inta loo yaqaano shacbiga ee ay ka tashadeen waxa loo yaqaano kuwaas aan soo sheegnay shacbigaas marka la eegaya haddaba waxaa laga soo qaaday sidii tukaan yar oo la gadayo waxaa loo xidhay gontin gontin yar oo la iibinayo gontintaa yar oo kootokooto noqotay oo uu gadayo welibuu iibinayo waxa loo yaqaano cuqaladu ay iibiyaan ama cuqaashii odayadu ay iibiyaan si ay ugu dangaadhaan oo ugu awrkacsadaan marka shacbiga markaynuu soo noqonno arrintoodu waa arrin aanan laga dayriyey oo aanan sax ahayn duruufo ku xeersan awgeed oo maanta inoo caddaynayso jawiga aynu ku sugannahay dhab ahaantii haddaan intaas sii dhaafo waxaannu eegi doonnaa waxa la yidhaahdo shaygan siyaasadda la yidhaah ama saad u taqaanaan siyaasadduba sideebay caqoontu wax uga bedeli kartaa haddaba waxaa loo baahan yahay mar kasta oo aynu eegayno inaynu tayayno bulshada ama aynu ka warramayno inaynu tayayno maamulka waxaynu u baahannahay inaannu dooranno ama aynu mar walba asiibno oo noo ciirsanno xagga dadka caqoonta leh caqoonta lagu tuhmayo aqoontu sideedaba waa qadariyaniyo waana qiimeeya waana qurxiya habeeyo bulshada taagta daran leh iyo inteeda kale iyo kaabayaasha instituushannadu ay leeyihiin saa haddaynu intaa ku gudubno waxaynu oranaynaa sideedaba waxa weeyaan qofka aqoon-yahankii marka uu siyaasi noqdo wuxuu ka dhowrsoodaa waxyaalaha uu isku qaawiyo nimaanan caqoon lahayn waa uu ka dhowrsoonadaa uu ka gabadaa haddaynu soo qaadano niyow abaar marka laga warramayo geel abaartii bay soomaalidu tidhaahdaa waa ilkala'aan dumar abaartood baa la yidhaha waa awlaad la'aan rag abaartiina waa arrin la'aan baa la yidhaha arrin abaarteed haddaba waxa ay noqotaa waa caqoon la'aan wey aqoontu waa waxa keliya maanta looga fadhiyo in lagu maareeyo nolosha ay leeyihiin istaandaradan kala duwan iyo levalska nolosha hadday tahay instituushannada ugu sarreeya ee dawliga ah ilaa kuwa ugu hooseeya ee enjiyooyada markaasi brivatska ay leeyihiin oo wax lagu maali karaa wax loo yaqaano aqoonta oo soo dhoweyn keeni karta inay mujtamacani markaa yeeshaan waad aragteen oo dhab ahaantii markaynu eegno haddii ay caqoon weyda siyaasaddu waa guri bilaa injineer awey dhaxanna kaa celin maayo dugaagna kaa dhabi maayo daranyo uu kugu reebo mooyaane marka waxaynu leenahay oo aynu maanta halkan iskugu nimid inaynu baltayeyno oon isla eegno siyaasaddan oon ku bedeli karno waxa loo yaqaano caqoonta iyo ahdaafteeda toosin karin mid qalloocda tiirinna karin nin tabar yar inaad ku taakulayso ood codkaaga ku tiirisaay waa ceeb waa ceeb waxaa muhiim ah in aynu innagu eegno uun laba shay ceeb maaha inaad codaysaa ceeb maaha inaad cid siisaa ina ceeb maaha ciddaad dooniba ku dooro inaad cod bixisaay ceeb ma aha
waa tahay ciddaad doonto waad siin kartaa ciddaad xulan kartana waad xulan kartaa codkaada ceeb ma aha waa arrimaha siyaasadda dhegeystayaal arrimaha gobolka ee xaaladda guud ee waddanka saaka barnaamijka diradda ku saari doona kaga hadli doona dhegeystayaal waa sida marka hore barnaamijkan kuugu sheegaye goorrow saaxiibadan qaadka telefoonada siin doona dhegeystayaal haddaba wadamadan waxaan fiirin doonaa ay horumareen bal haddii siyaasadda ay lahayn aragti siyaasadeed iyo weliba aqoon iyo weliba karti dabcan daacadnimo iyo ku dheehan tahay sida hadda aad ku maqlayseen maxamed daahir waa hogaaminta siyaasadeed ee marxaladda inta badan koob ay ka tahay bulshada horumarinayso bulshada oo wax ka keenayso burbur iyo weliba dibudhac xoogan oo bulshada inteeda badan waa qaab siyaasadeedka qaldan inta badan ay fahansaneen bulshada waxaa jira qarka ay inta badan ay u saaran yihiin bulshada in dadka ka faalooda siyaasadda ay qaybaha siyaasiyiinta waa siyaasiyiintu ee toddobaatan iyo shan boqolkiiba ay yihiin kuwa beenaala waa dabcan beenaalayaal ah ama dad markaasi been badan dabcan waa sida inta badan manhajka ama petrol of politics inta badan uu kaga hadlayo waa qaybka inta badan bulshada ay ka aaminsan tahay waxaan leeyahay waa beenwaa dabcan waa qofka siyaasigu waa nin beenaala waa nin beenaalo ah inta badan intaas ay ka aaminsan yihin oo keliya waa halka fikirkooda keliya uu ku dhegan yahay waana arrin markaasi fulinta ballamaha iyo weliba bulshada u qaadan karin xilliga doorashooyinka ama xilliyada makti ay dhacaan laakiin haddii marka inta badan lasii saadaalin lahaa lasii ogaan lahaa lasii gorfeen lahaa waxyaala fara badan ee bulshada inta badan isla eegi lahaayeen waxaa siyaasad hufan u soo bixi noqon laheyd kuwa markaasi noqon kara xubno u tartamaya ama xubno markaasi fahansan waa tartankooda maskax waa tartan waa tartankooda maskaxeede ee qofka xubin uu noqon doono waxyaalaha markaasi ay soo kala xulanayaan bulshada sidaa awgeed waxay markaasi ku talinayaan in dadka had iyo jeer ay codkooda siiyaan kuwa ayaga lagu bartay runta iyo weliba daacadnimada waa sida markaas ay bulshada fahansan yihiin oo qof kale oga sharaxayo tusaale waxaan leeyahay qof aan wax fahansanayn siyaasadda ayaa u sharaxaya dad kaloo cilmi leh oo ka fahansan siyaasadda qofkii aan siyaasadda aqaanay oo ay aqaanay ayaa loo sharaxaya una sharaxaya qof aan siyaasadda waxba aan ka fahansanayn aqoonin xitaa micnaheeda waana tan inta badan jahliga ay ugu badan tahay gobollada dhegaystayaal iyo weliba waddamada inta badan ay soo korayo bulshadeedana u muuqato kuwa hoos u sii socdo oo mujtamaca aan isfahmaynin balse ku kala aragti duwan arrimaha siyaasadda waqtiyada heerka ay imaato dalalka lagu tilmaamo dimuqraadiyadda inay markaasi mayalka u hayaan dunida dadkoodu waa kuwa markaasi ka fariistay oo arkay sooyaalka siyaasadeed weliba nidaamka wax ay ku kala maareen karaan ku kala dhiiban karaan arkayaan habka siyaasadda ay u kala socoto iyo weliba farqiga ama farqiga u kala dhexeeyo aragtidooda iyo weliba kan siyaasadda fog meel fog ka fiirinayo keli waa tanaasulka qofka nafsadiisa uu ku tanaasulayo qofkan uu macno fara badan u yeelayo gedgedinaya akhrisanayo arkaya bulshada waxay u baahan tahay fahmaya bulshada soo kordhin usoo kordhin karo arkayo qofkan waxa markaasi danihiisa iyo dantiisa ama baahidiisa u qabo bulshada in la qabaan waa ninka keli fahmi kara heer siyaasadeedka nooca markaas u kala saari karo dhegeystayaal haddii taasi ay noqoto waxay markaasi lagu tilmaamaya laleeyahay in mujtamaca ama bulshada dhexdeeda noqon karto fahansan waa qaabka markaasi siyaasadda in inta badan ay noqon karto kuwa fahanka guud ee siyaasadda horey ugu tilaabsaday noqon karaanna dad markaasi aragtidooda meel fo gaarsiin karo una heli karo difaaci karo una dabcan heelin doono bulshada deegaanka dhegeystayaal hadday tahay dhallinyarada hadday tahay haweenka iyo hadday tahay cuqaasha waxgaradka dhegeystayaal iyo dhammaan dadka bulshada markaasi ku dhex jira ee deegaankaasi taasi ayaan saaka barnaamijka diradda ku saarayna kaga hadlaynaa bal waxaa fahanka looga baahan yahay looga doonaya keliya in dadka isku taxlujiyaan waqtiyada siyaasadda waqtiyadan hadda dunida horumartay waqtiyada inta badan aadka looga saadaalinayo fahanka siyaasadda iyo weliba bulshada waana nidaamka keliya lagu horumarin karo bulshada waana nidaamka keliya barwaaqe ku gaari karto bulshada waa nidaamka keliya cid waliba wax ogaal u noqon karto wax waliba sharixi karto meelo fogna ka fikiran karto dhegeysa sida horaanba tusaale aan kuugu soo qaadanay dhegeystayaal dadka markay ah ay sahminayaan ama ay xoolahooda u sahminayaan mise qoysaska ay u sahminayaan xitaa waxyaalo fara badan ayaa lasoo rogrogaa so xitaa gabdhaha markii la doonayo mise gabdhaha dabcan reer qoys ay ka doonanayaan suma la sahmiyo oo ma indheeyaan reerka bal gabadhaasi inay wanaagsan tahay fiican tahay haddaba qofkaasi muxuu akhrisanayaa markuu reerka kusoo noqdo wuxuu leeyahay gabadha saasaa laygu tilmaamay saasaa laygu sheegay qof kale wuxuu leeyahay saasaa laygu tilmaamay saasaa laygu sheegay qof kale saas ammaan iyo weliba waxyaalo fara badan ayaa laisla eegaya nacda ilaan waa wax ay markaas u kurgaleen taasi haddaba waxaasoo dhan waxaa leeyahay fahanka siyaasadda iyo raalli haddaba fahanka siyaasadda iyo bulshada ayaa inta badan markii dib usoo noqoto ama rifaaqa gadaal usoo noqonayso waxay kow noqonaysaa bulshada inay marka hore fahmaan kan asaga la imaanaya siyaasadda iyo qofka sida uu ku xukman karo dhegeystayaal ma aha qoys ma aha qabiil ma aha bulsho balse waxaa laleeyahay bulshada dhexdeeda cidda iska dhex aragto u muuqato waxtarkeeda meel fogna ka fiiriso xitaa iyadoo dabagelin ayay markaasi leeyahay waxay keliya ka akhrisan karaan hadalkiisa ama afkiisa waxa ka soo baxayo keliya waxay sidoo kale ka akhrisanayaan dhaqdhaqaaqiisa markuu la joogo waa qofka siyaasadda bulshada laga hadlaya dhegeystayaal waxay sidoo kale ka akhrisanayaan indhihiisa markuu fiirinayo ayaga ma si toos ayuu u fiirinayaa mise indhahooda xitaa ma siin karo oo wuxuu leeyahay yaa lagu fahmin waa nin markaasi wax u dadbane waa dad markaasi la doonayo in ay wax badan soo ogaadaan wax badanna soo saaraan haddaba koormay soo saarayaan siyaasadda fahanka siyaasadda koormay bulshada fahmi kartaa ama ay soo saari kartaa haddaba anaga maan fahansannahay siyaasadda ee bulshada maanta laga hadlayo siyaasaddan maanta laga hadlayo bulshada maxay ayada laga doonayaa in ay fahamto koormay waxna fahmi kartaa eena ogaan karta wax ogaal u noqon kartaa xaaladaha dunida maanta ka taagan oo wax weliba noqotay qaab siyaasadeed dhegeystayaal waana nidaamka keliya bulshada ay wax ku soo saaran karto kuna goosan karto dhegeystayaal eber toddobo eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bare dhegeysanaysaan saaxib yaal yusubagada barnaamijka daadihinaya bal intaan dhegeystayaasha qadadka telefoonada siin bal aan soo qabta mid ka mid adeega qaybta barnaamijka waana dhegeystayaal geeska africa waa siare waa geeska africa waxaa ka jira abaartii ugu darneeday abid muddo afartan sano ah ilaa iyo horaantii sanadkan labada kun labaiy labaatanka hal dhibic sideed milyan oo qof ayaa guryahooda iskaga cararay ayagoo raadinaya biyo iyo cunno iyo hoy hay-adda qaramada midoobey ee qaxootiga yohane siyaar ayaa ku sugan dabcan goobaha kala duwan si ay dadka u abaartu saamaysay ee u siiyaan gargaar qoyska ee abaaruhu ay saameeyeen geeska africa balse yohane siyaar waxay la daaladhacayaan baahida badan ama baahi fara badan ee inta badan ku habsatay dadka geeska africa ah sidoo kalena inta badan ee xoolahooda ay ka kala dhinteen ama sidoo kale waa abaarihii wadanka ka dhacay yohane siyaar ayaa kaashanaysa shirkadda isgaarsiinta safaricom si dhibcaha loo yaqaano bonga point loogu loogu adeegsado waa ka jawaabidda abaaraha hadda dhegeysta ma la socota in dhibcaha bonga point aad ku caawin karto qoyskaaga abaartu ay saamaysay yohanes yaar waxay doonaysaa inaad barnaamijka bonga for life waa bonga for life lagala qayb qaato si dadka wax loogu qabto loogu taakuleeyo looguna gaargaaro abaarta daran ayaa waxay markaas aad u saamaysay nolosha caruurta dadka qaar ayaa abaaruhu waxay ka baabi'isay ehelkoodii sida hooyo aabbo walaal dhammaan inta badan xoolihii ayaa ka wada dhammaadeen oo qaar ayaa gaajaba u wada dhinteen dhegeystayaal waana tan hadda culayska inta badan ay dadka ku habsatay abaartii ayna abaarta hadda markaasi gobolka ka taagan waxayna dadkaasi ku qasabtay inay iskaga soo hayaamaan iyagoo baadigoobaya biyo baad iyo hoy si ay u helaan kuna badbaadiyaan xoolahooda iyo weliba caruurtooda dhegeyste dhegeyste waa caawin kartaa qoyskaaga oo ay abaartu saamaysay adigoo adeegsanaya dhibcahaaga bonga point ee safaricom dhegeystayaal fadlan ku deeq dhibcahaaga bonga point dadka ay abaartu saamaysay hay-adda unhcr ayaa waa hay-ad caalami ah oo ku sugan goob weliba dhegeystayaal oo inta badan laga doonaya dadka in markaasi laga caabiyo dhegeystayaal idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari weli dhegeysanaysaan saaxib yaal dhammaantiin meel walbaa joogtaan bal dhegeystayaasha iminka qaadka telefoonada aan u siiyo bal hadda saaka fahanka siyaasadda iyo weliba bulshada ayaa markaasi saaka deeradda ku saarayna iyo waxa markaasi loo gudboon dhegeystayaal gobolka waqooyi bari waa in siyaasadda wax badan ay ka fahmaan waa in sidoo kale dhegeystaan waa in sidoo kale gorfeeyaan waa sidoo kale in aragtidooda ay soo bandhigaan bal waxaa laga doonayo inkastoo sidaa horaanba kuu sheegay dhegeystayaal dadka waa kala aragti waa kala ra'yi waa fikrad dhegeystayaal laakiin haddaba gobolka waqooyi bari saaka keli diiradda saarayna waxaa looga baahan yahay fahanka siyaasadda iyo bulshada bal dhegeystayaal aan isla fiirino bulshada aan ka hadlayno aniga kama hadlaynin siyaasi aan kama hadlaynin baa la soo doortay heblow baan soo dooran ma aha laakiin sidee bulshada dhexdeeda u fahmi kartaa siyaasad dhegeysto hadalkan ku jilcinaya dhegeyste saaxiib dhegeyste sharaf iyo karaamo ayaga mudan tahay waxaan ku leeyahay see bulshada dhexdeeda loo dareensiin karaa siyaasad una fahmi karaan siyaasad iskaga soo saari karaan siyaasad hal shay u noqon karaan siyaasad waxaasoo dhan siyaasada noqonaysaa siyaasaddana xaaraan ma aha dhegeystayaal dabcan sheekh mustafa ka hadli doona barnaamijyada soo socdo imtixaanu noqon doona ilaa markaasi gobolkay ka noqoto kuwo u dhegan nugul kuwo fahamsan siyaasadda laga hadlaya dhegeystayaal haddaba siyaasadda sidee bulshada dhegeyso dhegeyste siyaasadda bulshada say u fahmi karaan say isku soo saari karaan sideyna u dhuuxi karaan meel fogna uga fiiran karaan dhegeystayaal bulshada dhexdeeda siyaasadda dhegeystayaal cuqaashii waxgaradkii haweenkii dhallinyaradii dhammaan intaasoo dhan inay iska soo saaraan siyaasad dhexdooda wax badan ay ku fahmi karaan ma aha dhegeystan inaad iska soo saartaan ama qof aad doorataan kama hadlayo laakiin sidee u fahmi karaan ama sidee loo looga dhaadhicin karaa in qofkan siyaasadda uu fahmo bal siyaasadda hadda dunidan ay ku- lagu dhaqmayo sidee bulshada u fahmi kartaa sidee qaryada u fahmi karaan sidee kawntiyada u fahmi karaan ee gobolka waqooyi bari ha- dunidan hadda noqotay sidee adiga u fahmi kartaa ninka siyaasiga ah inuu markaasi been kuu sheegayo iyo inuun been kuu sheegayo sidee u akhrisan kartaa indhihiisa maxaa ka akhrisan kartaa afka uu ka hadlayo mise afkiisa maxaa ka fa- hadalka ka soo baxayo maxaa ka sharixi kartaa haddii markaas waxa lagaa weydiiyo lagu dhaho xildhibaankii maanta kuu imaaday mise madaxweynihii kuu imaaday mise gabanihii kuu imaaday maxaa kaaga baxay maxaad ka aragtay aragtidaada sidee markaasi ku daraysiin kartaa mise ku soo saari kartaa dhegeystayaal waa tan la iska doonayo in qof waliba uu halkeeda ba- baabkeeda dhiga dhegeystayaal sida aad ku maqlayseen maxamed wuxuu leeyahay dabcan een, axmed daahir wuxuu leeyahay uu kaga hadlayaa markaad ka fiiriso in markaas eh, waa dabcan qaabka laga doonayo ee dhibaatada ee qofka uu haysto waxaa leeyahay geel abaartiisu wuxuu dhe waa ilka la'aan geel abaartiisu waa ilka la'aan dumar abaarteeduna wuxuu dhe waa waa owlaad la'aan mise ubad la'aan ragga abaartiisuna waa arrin la'aan waa saddexdaas uu u kala qaaday wuxuu le ragga abaartiisu waa arrin la'aan haddaba bulshada oo aan ku dhex nool nahay bulshada dhexdeeda so laysma odhan karo mararka qaar markay siyaasadda sida u socsocoto si uu isku rogrogayso inaad markaa fiiriso is odhan karayso dhehayso dabcan arrin la'aan ayaa halkaasi ka taagan ragga abaartiisuna ragga abaartiisuna waa arrin la'aan dhegeystayaal bal haddaba arrintan baan doonaya saaka bal inaan isku fahamsiino isku jilcino soo saarno wixii mu- sax ah oo fahmi karno una jilcin karno dadkeenna inta badan fahamsanayn siyaasadda saaxiibada siyaasadda fahamsan saaxiibada waxa dhan la socdo oo wax garadka ah siyaasaddana wax ka tilmaami karo bulshada ayaan fiirinaynaa saaxiibayaal eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan yuusuf lambarada ha boobsinaya leeyahay yuusuf wuxuu leeyahay lambarada ma boobsinaya anigana waa eber toddobo eber laba saddex shan eber eber sagaal eber lambarka kale eber toddobo sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaal dhegeystayaha qadka telefoonka barnaamijka saaka noo daafurayo ayaan siinaya walaan soo dhawaan ku salaamaya
Hello, salaam alaikum.
wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
Waan Maxamed waaye.
soo dhowaan
Waan dhaheen alqaali.
mhm Waxaan dhihi lahay mhm bulshada gobolka waqooyi galbeed siyaasadda wax badan way dejiiseen laakiin hadda way fahmeen.
laakiin bulshada maxay Waqtiyadan dambe- haye
Waqtiyadan dambe way fahmeen laakiin waagii hore siyaasadda waxa ay tahay mees ogaan way dejiiseen.
maxaa la fahmay marka siyaasadda aan- aan aan doonayn in la fahmay maxay tahay siyaasadda la fahmay wacanay Siyaasadda horta qof walba deegaanu ku nool yahay, soo maha?
haye Deegaankaasna dawlada ka taliso.
mhm Deegaankaas marka waxaa la rabaa waxqabadkiisa bulshada meeshaas markaas qofka laga soo doortay Aha.
mas-uulka ka eh aha hadduu meeshaas waxqabad uu ka sameeyo aha oo la arko aha markaas bulshada micnaha way fahmeen in wax loo qabtay haddii waxba aan loo qabanin la way fahmeen soo maaha marka waxaad leedahay in keli waxay fahmi karaan in wax loo qabtay in waxaan loo qabanin bes waa in labadaa un bes marka hadda waxay fahmeen inaan badi waxba laakiin laakiin taasi ma aha wacanay waxaa laga hadlayo fahanka siyaasadda ee bulshada fahanka ayaga ay leeyihiin ay fahmi karaan waxna ku kala saari karaan waxna ku ogaan karaan waa qaabke sideetan boqolkiiba sideetan gobolka waqooyi bari bulshada hadda way fahmeen siyaasadda micnaha qiimaha ay leedahay maya wacanay weli ismaan isfahmin fahanka siyaasaddan u baahanahay ee ku ogaan karaan kuna soo saari karaan in bulshada wax ay fahantay maxay lagu ogaan karaa koob iyo laba iyo saddex waxaa la ogaan karaa bulshada waxaa lagu ogaan karaa mhm qof walba meesha uu ku nool yahay aan ku dhahay mhm waa micnaha haddii dawlad baa meesha kunogta ka taliso sax haddii wax micnaha lagu qabtay Mhm.
waad ogaani haddaan lagu qabanna waad ogaani Mhm.
waad fahmi siyaasadda Mhm.
meelay wax u socdaan meelay ka socdaan waad fahmi marka Mm.
marka in badan siyaasadda waa la fahmaan lay waqtigan in yar unma ogiye marka waa insalaama shukran wacan aad baad mahadsantay xagga dheere xigaha kale qadka telefoonka siinaya soo dhow walaal magacaaga
الو السلام عليكم wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
حسين صلي حق الجليل xuseen soo dhow saaxiib
صاحب وجودي mhm
عبد عبد بدر mhm
بس وعمل هذا اللي صار دوكتور واحد لقى عنه ma aha aniga bulshadan ka hadlaynaa een, X- xuseen falliir waxaan leeyahay bulshada fahanka siyaasaddan u doonayaa inaan isku jilcino fahanno bulshada koormaal looga baahan gu- bulshada koormaal looga baahan yahay inay fahanto siyaasadda tusaalean kusoo qaadaya soo xoolaha looma sahmiyo
ها markii la sahmiyo maxaa lasoo arkaa
مركي اللي سامي مال اه حوالي على الغرفة أنا أركع haddii la waayana
haddii la waayana meel kale loo kici reerkan halkii buu fadhin marka bulshadan u baahannahay marka sahminteeda qaabka siyaasadda ay hadda ka joogto
bulshada laba abaarad ba haysa horta haye
abaar oo xagga yani dunida ah oo maaragtay xagga ilaahay ba ka imaatay haye
abaar siyaasad xaggeed ka imaatay haye
kan ilaahay xaggeed wax lagaga baxo soodoonka iyo allabari baa lagaga baxa haye
kan siyaasadda laakiin wax lagaga baxo waa la garan la
L- een, ninka siyaasiga iyo bulshada siyaasiga kee horeeya su-aalan ku weydiiyay maxamed xuseen khaliif een, xuseen faliir
bulshada ka horeysa marka maxay tahay marka ee, waxaa leedahay qaabka siyaasadda looga baxal ad waa lagu wareersan yahay leedahay maxay tahay marka
ninkan maanaa siyaasiga ee bulshadu ka dhashay mid haye
wax bulshada lasoo dhaqan jira unbaa kiciya markan wuxuu leeyahay ani maanta doorashaan u taagay haye
dadkiina wuxuu soo noqdo un qabilay haye
wiilkaygaa taagan iyo walaalkay baa taagan abtigay baa taagan ba iska noqon sah
wax wax lagu soo doorana horta waa waxa haye
si aad dooratan in la dhaariyo in kale la garan waa marka fahamka siyaasadda aan ka aan ka leenahay mise aan iska leenahay bal inoo sheega bal aan aan iska dhexleen iska qabno adi hadda faham sidee leedahay siyaasad bulshadaada markaad fiiriso
bulshada xaggaa markaan fiiriyo ah adi bulshada ahaan markaad fiiriso oo bulshadan wax lagaga dhaadhicin kara ama ay leeda malaha laakiin ma dad kale bulsho see wax dad kale oga dhaadhiceen bulsho bulsho kale wax may ka dhaadhicin kartaa ma iyada naf ahaanteeda inay wax iska dhaadhiciso ama maaragtay eh, jawiga uu isbedelo oo sida hadda si aan keen uu isku bedelo maahine aha
dadkan qabiilaysi baa ku jira goors baa ku jira si uu wax u fahmin malaho si uu wax u arkaayo malaho
dee fahamka Haddii nin ahaanta laga hadlo dee fahamka siyaasadda waa la kala aragti duwan yahay xuseen faliir
haye tan bulshada wax walba wax walba way keydisaa wax walba isku keentaa nacam laakiin sidee hal mowqif u lahaan karaan qaab siyaasadeed mowqifkooda hal siyaasa u noqon karaa bulsho wax fahamsan siyaasad eh
aaba horta bulshada marka haddana aan aan joogo lagdhira ah
markaan joogo ah dadka waxaad moodaa inuu guriga ku wada hoydado haye
hal guri iskali wax ku wada hoydaan baa siyaasad ba u eg tahay aha
waayo waxaa ka dilbaansan runta ku horaa lasoo doortay kukufiirgaa lasoo doortay kubaa maanta la doortay mid haye
dadka intaas soo maraya inaa wax fahmi waysa meesoo noqon haye
waa ma dhici karta haye
meeshaasa horta in fahamka laga qaatay xuseen faliir saaxiib aad baad u mahadsan tahay saddex qof oo aan isku xigeen ah
haddii aan wax ka baran waay aha
cashirka kale horta aan wax ku baran ku yeele haye
dadkan dad wax fahmaya ma oho waa dad alleh untu kun maa maqashay alleh unta afkeeda garan haye
dadkan alleh untun baa afkiisa garan siduu urlagdo unbaa la arki waxay fahmayeen malaho waxay arkayiin malaho wax aan qabiil iyo qoys ka ahayn oo yaqaanaana male aad baad mahadsantahay xuseen faliir shukran adaa mudan aad baad mahadsantahay xigaha kale qadka telefoonkaas siinaya bal asagana aragtiisa fikirkiisa walaal soo dhowow asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu waa maxamed cabdulaahi barquuqe soo dhowow maxmed waan dhowahay mhm
haddaan u gulagadan ha
horta siyaasiyiinta horta ma aho waxaa dhibka waa shacabka Ah, siyaasi kama hadlayno maxamed ah, fadlan isfahma maxamed cabdullaahi siyaasi kama hadlayno waxaan ka hadlayno waa fahanka siyaasadda ee bulshada dadkeenna Hadda siyaasadda bulshada waaye haa
hadda meesha lagdheeraa la ahaa toban sana nin weligii la doorta kuma jiro bulshada igala hadal ani nin qof la soo doortay iska daa laakiin bulshada saa u fahmi karno bulshada soo saaraysa soo ma aho haye
toban sana nin ay halkoo nin ma soo celin karaan shantiba nin bay saaraan haye dadka marka maxay kutusi inay siyaasad ay fahamsaniin haye
wax siyaasad leh oo fahamsan yihiin ma laho haye
walaal xun haddaad daraado walaal la-aan baa ku dhacdaa maqli jirta sah
dadkan siyaasi xun hadday daraabaan siyaasi la-aan baa horta ku dhacdaa haye hadda duur cidlaan taagan wixii nin ahaa dhanna lugtaan marine haye bartan soo socota ani waxaan dooran doona ma sheegi karin haye ku kastaba een baa u yeelna haye marka waxaas waa siyaasad xumida waaye dadka waaye dadka marka dadka see u fahmi karaan marka waa ii sh- ii soo sheegtay laakiin dadka see u fahmi karaan marka in siyaasad adduunkan uu ku socdo maxay u fahmi karaan Mhm.
midkan aaday baa dhashay abtiyay baa dhalay walaashay baa dhashay horta xagga iska dhig haye
kaan baa duraba ahaday haddii ninkii wax taraayo haddii la dho lagdeeri ha loo doorto aha oo dadka wax u qabanayo oo lilaahi ka tahay haddii la dhaho aha
siyaasadda way hagaagi adiga tusaale ahaan maxamed cabdulaahi haddii maanta lagu dhaho qofkan sh- fiiri oo qeymee indhe m- ee, siyaasad a- haddii aad fahansanta siyaasadda maxaad ku qiimeen laad fiirin lahayd
ani maxaan ku qiimeyn lahaa horta eh, nin baa beriya horta imtixaamo siyaasi ah.
haye
maxaa idhi niya wuxuu eh, siyaasadda u taaganta soo ma aha haa
maxaa idhi shan shay eh, ii qabaan shan shay baan rabaa inaa ii qabato haye shantii waa ii ballan qaaday ballan waa yidhi waan kuu qaban shantibo shantiiba haye ku kala asagana idhi ilaahay kulana asna isku keeti isna haysteen baa idhi niya adna shantii shay ii qabo haye saddex uu iska diido oo yidhi ani marri ma qaban kari beentay waay labaan qaban laba hadduu ilaahay ila garab geliyo laba waan qaban haye meesha maxay kutusaysaa waa la kala yahay waa la kala yahay sax dad wax badan horta lagu qiimeynayo aha yaa jira sax siyaasi daa arta qabiil salka gashanaya ree hebeli anaga ree hebeli okay qa- qabiilka iga daah maxamed qabiilka iga daah ha igu soo hadal qaadin ma rabo inaan dhegeysto waxaan rabaa inaad ogaato qofka adigoo afkiisa furin oo hortaagan tahay indhaha indhaha u saartay maxaa ku a- ka akhrisan kartaa psychology ahaan markaa fiiriso oonan fahansanin eh, dhegeysto siyaasadda eh, falanqeeyo eh, wax badan og maxaa qofka adigoo afkiisa furin waxba weydinin fiiriso maxaa sharaxi kartaa indhaha mab kuu siin kartaa marka hore shayga hore aad ka fiirinayso waa dhankee
shayga hore aan ka feerinayo horta ninkan horta hadalkiisa horta waa- horta maalinka horta aniga kuma qiimeyn kara daan faro dadka maalinka wax soo saari kara miihi haye laakiin dhowr dharaad baa wax soo saari kara haye hadalka uu sheegay kii shalay sheegay kii maanta sheegay horta waa isku qiimeyn horta haye inay isburiyaan haye
Eh, haddii hadalkiisa kii uu shalay taagnaa hadduu raraa xumaaday hadduu ninkan taagan yahay aha ninkan waa daacad ha
laakiin haddii hadalkiisa isburinayaan kii shalay uu ku hadlay iyo kii daraada uu ku hadlay iyo kii maanta uu ku hadlay isburinayaan aha oo wixii aad u sheegtana uu nacam dhahay aha waxaad u tiri maad qaban kartaan uu hor ka ballan qaadayo aha haddee ninkaa waa ka guur cabdu maxamed cabdullahi aad baad mahadsantahay see isku fahansiin karaa marka ka bulsho ahaan siyaasadda
ka bulsho ahaan siyaasadda maxaa isku fahansiin karnaa inaa horta nin kastaba horta wuxuu soo maray uu ka cilmi qaato haye
Eh, hadda markay ka- kenya xorriyad qaaday intaa intii baa la dooranaa ma siyaasad ma ku jirnay mhm hadda way kasii dartay oo maliiri maamul goboleed baa tiim mhm
ninka ragga maxaa la rabaa maanta xalay waxaa soo martay horta inaad ku cilmi qaadato sax
nin kasto eh, subax waayaga soo mar waxaan cilmi qaadasho lagu leeyahay waxa dadka wax ma qoray laakiin inaad qalbigaada ku qortaan rabaa sanadka aad soo martay wax inaad ku cilmi qaadato mhm marka dadka inaysaa eh, dantoo dalka iyo dadka ee feeriyaan ba horta yaa aniga hadda ila quman qaab siyaasad ah ha aad baad mahadsantahay maxamed cabdullahi shukran saaxib waa mahadsan aad buu mahadsan yahay saaxiibkaasi dhankaas iyo eh, lagdheerayo iga soo wacay uu ku mahadsan yahay barquuqe xigaha kale Halo, qad walaal.
walaal waan ku salaamaya Assalaamu calaykum.
wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu waa kuma
war walaal waa ninka mudbanaana joogo waayahan anaga soo waxay la geera ka tirsane haye
oo indhoolka hayo waa garan baan u malay Soo- awar miyaa ismaqa yuusuf bakad eh, magacaaga iyo xasuusi
aadan cumar baa leedhaa walaal soo dhowo barnaamijka wala socotay
haa ka qayb qaado
horta waa salaamayaa debigiina waa salaama kallo iga soo waxnoo gacanta laakiin lambarkan waa ku xogaa waa i dhibaa cafwan cafwan cafwan aadan aadan cumarow cafwan
marka ne waxaan rabaa horta waan maqlahay dhegeystayaasha hore raggii igu horreeyey hadalkoodana waan dhegeysanayay horta dadkaan ne ma bislaana weli maxaa ula jeeda ma bislaanin
halo waa ku maqlayaa aadan cumar
kaarka iga go-ay ne ilaa dhowr sano ay gaaraan oo ilaahay uun reetay rem- kolley siyaasadda u bislaadaan moogi weli qabyaaladii waxan hadday ku cusub tahay horta bulshadii
bulshada waxan way ku cusub yihiin marka bacdina weli wey may fahmin ba lala qabsanaya qabyaaladda kaarka iga go-ay aad baa umahadsan tahay aadan cumar rumaasan yahay aadan cumar banaani soo dhowo walaale alo star f m wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu magacaaga
مريم اليحيى وفقد سلام maryama soo dhowo maryama liwaaxlow kabara saaka الحمد لله وفيعانه haye
لو انا الى عمري يسن ساعه ماركو oo way maqneed
ما ما مقنا وفيعانه Ah, adigaa socod gashay انا وعن كده يسوي cafwan raadiya waa in lagu soo dhiibaa haye
وفيعانه الحمد لله وميلاني haa barnaamijka wala socotay اه وانا سعودي bal haye aragtida bal aan dhegeysta maryamoy
horta dadka shacabka haa
kama weynaanayo maxaa waxaa ula jeedaa kama weynaanayo arrintan hadda iyada ashe iskama weynaanayo laakiin aniga waxaan rabnaa inaan ogaano maryamoy ka bulshahaan ama shacabkii siduu siyaasad ku ogaan karaa ku baran karaa tusaale maryan ay u soo saari kartaa qofka ay qaadanayso qofka ay xulanayso bulshadii ay ku dhex jirto mise dadka ay ku dhex jirto oga socnaan kartaa loogu daba loogu dabadayan karaa
way fahmi waa la fahmi karaa laakini Ah, talabadi dadku wuxuu kala weynaan lahay horta waa qadyaaladu haye
qofka ducin iyo duusan inaad daana qofka wuxuu yahay yaqa dhinaca naga soo maraya qof fiican aan xulana aha adaa diidi haye
kii kalaa diidi haye adi maxaa lagu leeya waa ku tagaanta walaalkaa wuxuu qaadanaya u diidanta haye
ma fiican eja arrinta maxay gaarta sooma aragtid nin walba ninkaaga raac ha
maxaa soomaali waxay wax uga weynaan lahay qabyaalada uga weynaan lahay ninka fiican ee u qaadan lahay waxaa weeye laakiin qabyaaladda maxaan maxaan maryamoy ugu ordaynaa eh, anagoo bulsho ahaan ka hadlayno m- eh, dad ahaan aan ka hadlayno leenahay bal deegaankaasi bal hal shay dariiqadoo aan qaadno mise waddadoo aan qaadno oon kusoo qaadan karno qof na matelayo bulshadii wax og bulsho wax og ma- ma loo ma loo gaban karaa
bulsho wax looma gaban karo hal qofna uma gaban karo haye maxay ku dhaca marka
bulshadu baa inay wax ogaata diidanbo marka see hadda oo aan bulshadii u ogaan kartaa marka maryamoy
ayaa koo ark halo oon ku maqlaya maryama ayaa koo arkaan aha
dee waxaan waxba ogeyn ka dhigaya ha
ha way u jeedaan laakiin ujeeda la-aan shukran maryama aad baad u mahadsan tahay idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari weli dhegeysanaysaan saaxib yaa dhammaantiin ee subax wanaagsan dhegeysaa daqiiqada yar oo kooban ay noo saartay saaxiibow ayaa badan badan ayaan sugayaa oo ayagana aad aan u sugayaa in aragtida aan dhegeysto walaal soo dhowow
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته salaadaan filayaa
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عنك سلام soo dhow saaxib shukran
أبو السلام وعدوه هاي مركو هورا Mhm.
دمان دقيت كلا إسرع بعد السلام دمان وادي من السلام يا shukran
horta yuusuf waxaan haddaan sii kala qabqaadno waxan waxa waaye ma garatay horta ninka siyaasiga la leeyahay markuu wax raadinaya horta ninkan siyaasiga isagoo siyaasad horta ujeedadeedaaba sir ah ma garatay haye
siyaasad marka lagu yaqaa qof sir oo macnaha sir wax ku raadinaya waa sir baaba Eh, leeyahay s- siyaasadana waa sir sax
sidii wax loo sir lahaa baa horta ma aragta oo wax lagu qaadan lahaa baa horta laga soo shaqaynaya ma fahamtay?
haye
horta ninkan siyaasiga soo jeedadiisa se waxa waaye siduu wax ku sirra wax ku heli lahaa waay ma garan aha
marka waxa kale ee u saxminaya ee maaragtay dhahayo maaragtay ee siyaan soo qaadanaana maaragtay waa odayaal un ma garan haye odayaashaan waxaa ka jira tartan qabiil ma fahamtay haye
yacni yaa waxna qabanaya lagama hadlaya yacni waxa weeye reer hebel iska reeba yacni reer hebel baa wax lasoo qaatan baa laga sheegtaya ma fahamtay aha
marka qola alla qoladii markaas meesha majority ka unba maaragtay arrintaa maaragtay la wareegsa ma fahamtay waxaa sh- ii sheegtay cabdiraxmaanow in ay sir ay tahay siyaasadda ninka siyaasigana uu wato
Ah.
laakiin maxaa bulshada u diidan in ayaga ay kaga horeeyaan sirtaasi ee wax walba uu- dad wax og dad wax fahansan dad aan loo gaban karin in ayaga noqdaan maxaa u diidaya
waxaa u diidaya qabyaalad baa u diidaysa ma fahamtay laakiin qabyaaladda maxaan ugu cararaynaa oo cabdiraxmaan oo dhegeystayaal fara badan qabyaalada leeyihin laakiin bulshahaan markaan ka hadalno qabiilka dhan meesha aan ka saarno maxaa kaloo inoo diidaya bulshadan soomaaliyeed waxay ka samaysan tahay qabiil waxayna ku tarsantaa qabiil reer hebel iska reer reer hebel meeshay soo gelin ee reer hebel macnaha ayaa meesha horta waxa way ugu weyntaan wax kale oo eh, weheliya ma jiraan wax kale oo horta ma aragtay oo reer hebel baa horta ugu weyn sax yaa wax idin qabtaa reer hebel baa ka weynaa Mhm, mhm.
marka horta mid ugu horeysa oo maarata qofkaan lagu soo yani uu kusoo gelay taasaa ugu weyntaan haye
marka ay wax fahmayaan baa kuusoo hartay marka ha
marka ay wax fahmayaan waxa waye markii laba sano saddex sano lasii maraya ma garan mhm
oo ninkii maaragtay shalay ay qabiilku ku doorteen aan wax uu u hayaba aan la arag mhm
markaas ay wax fahmayaan ma faham haye
markaas ay waxay leeyihiin hebel wax nooma qabanina mar damba naguma soo noqonayo ma faham haye
haddana kii ama mid lamid ah ayaa haddana gurbaankii baa loo garaacaa ma garatay markii haddana doorasho si waqtigii siyaasadda la gaara haddana siyaasigii baa soo noqda ma faham
waan ku maqlaya salaada waan ku maqlaya iwad marka kii haddana baa soo noqonay kii sirti watan baa haddana soo noqonay ma faham haye
haddana saxankii waxa waaye haddana odayaashii baa kusoo noqonay weligeed meeshaasay ka wareegeysanaysaa Een, laakiin salaad cabdiraxmaan oo siyaasiyiinta waxaa marar qaar waxaa la way sahmiyaan markay sahmiyaanna waxay ku sahminayaan siday hadallada qaar ay oga gadi lahayn dadka shacabka ama bulshada oga gadi lahayn sax laakiin ayaga maxaa u diidaa bulshada in ay ayagana sahmiyaan ee ninka ama dadkaas u imaanaya ayagana waxay ka gataan maxaa u diidayaa
waxa uu diiday horta waxaa lasoo qaadanaya waxa waaye laba nin saddex nin oo maaragtay oo siyaasiyiin oo maaragtay ayaa horta soo tartamaysa hal nin ma amsan sah
haddii markii u horeysaba waxa waaye ninkan nin lasoo xulinayo oo asagoo isku joogo waxqabadkiisa horey loo ogaa Mhm.
oo meelo badan bulshada kasoo dhex shaqeeya hadday tahay iyo nin bulshada wax badan ku dhex noolaa oo waxqabadkiisa la fahmaayo oo maaragtay war hebel sanadkan aan hebel aan u doorna arrintii iidaheed haddii ay tahay horta oo lasoo xulaayo Ah.
ee arrintaa iidaheed waa laga waa waa suurtagal ninkaas inuu maaragtay ee, waxna uu qabto fahankaasna uu wanaagsanaado mafahanta aad iyo aad
laakiin horta nimanka ayagaa isu soo sharaxa cidna ma doorata maaragtay ayagaa iskeena mafahanta Aha.
ayagaa iskeena lasii kala reebaa oo la yidhahdaa maaragtay hebel iyo hebel mafahanta ha hebel aan reebno hebel meesha aan reebno hebel baa maaragta waxa iskida hebel baan reebno hebelkaan la reebaayay wax iyo kan la reebaayana waxa waaye marka la reebaayo aha ee, waa un isha tii siyaasada tii asaga u watay iyo tii odayaashan ay wateen maaragta waa un tii lugoydaheed mafahanta shukran salaad cabdiraxmaan saaxib aad baad umahadsan tahay So, weligeed halkaasay soomaalida ku wareegeysanaysaa Ah.
salaaki jeedana kama baxayso halkaas unbay weligeed ku wareegeysanaysaa ku ka dhamaanaysan ilma muuqata shukran aad baad umahadsan tahay ugaas waana ku salaamaya aad mahadsan tahay saaxiib salaad raxmaan gaarisa uu ku mahadsan yahay aragtiisa fikirkiisa bal saaxiibada fara badan ayaa qadka telefoonada ku jiraan oo maanta daaleen oo doonaya barnaamijkan ka qayb qaada cid waliba waxay cabanaysa xillada gacanteena daashay walaal soo dhowow waan ku salaamayaa alo asalaamu calaykum waalaikum salaam waraxmat ullahi wabarakaatu waa kuma
waa ismaan oo jooga raamo gacanta hab idaasheen cafan cafan cusmaanow cafan cusmaan Eh, raamo ka waran saaka
raamo waa fiican anaga horta waxaan ka cawanaynaa salaadii hore oo markii oo maxaan gurahay idaacadda waa naga tagtaa ilaa laba saac oo kaleeto waa naga yar maqnaan marmar taas wax waa laga qabanayaa ka welwelin cusmaanow
aa markaas aki wararka markaan waxaa waaye t u markay soo gelaysaa u tagtay waa tahay so wax baa laga qabanaya insha allah bal hadda barnaamijkii bal ka qayb qaad haddaad la socotay mise maa la soconin
balmaa miska lamaba soconin laakiin way u waa soconin.
tahay waa tahay waa la socon doontaa dhegeystahaasi fursadda kalean siinaya ee aragtidiisa uu ka dhiibto dhegeystaha kalean siinaya isagana soo dhowow salaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
waa idin salaamay baahiyaasha saafin شكرا مقعك
ciise la yidhahdan wey ciise عيسى هلكا كسغنت masalaani سو دو عيسو
barnaamijka waan la socday wuxuu yahay maxaa la yiri bulshada see loo dhaadhicin karaa macnaha إن أي فهمان سياسة ده
inay fahmaan siyaasadda صح
Eh, taa walaalow waxaa way waay si looga dhaadhiciyo horta waa adagta محاد عي
in macnaha aad isku didido bulshada soomaalida soomaali miya mase waa cid kale صومالي
soomaali inaad isku didid wax inaad ka dhaadhiciso aa, wa- rajadadii ay ku gelin وريا عيس- مع عيسى مع لغتك لما نكون هلا بقى ليه صومالي بس عدك لا بني آدمك فربضة قلت.
وريا آه، عيسى bini aadamka bini aadamkaa fara badan ciise bal bal adiga qaabka hadda maanta aad wax kaga dhaadhicin karta reer masalaani bal inoo sheeg haddii la dhaho siyaasad bal raggan u jilci
waxaa way horta een, siyaasadda dumarka horta raggaa ka horeeya inuu fahmo horta haye
Een, marka haddaad intaad maanta intaad dhaqaaqdid aad tirid dadaad isku dan tihiin een, maaragtaaye danto idinka wada dhexeyso oo maarag shaqadiin shaqadiinna ha- hasho tahay aha
aad tirid bal nimiyaho kaalaya aan aayahayna ka tashanay sax
cid kugu soo raaci ma jirto aad iyo aad
soo ma fahmi aha
soomaali laba unbay ka sugan haye
lacag iyo qabiil waa lacag iyo qabiil waa lacag iyo qabiil maa okay qabiilka marka qabiilka aniga een, ma soo hadalqaaya waan ka gudbaya hadalkiisina ma rabo ee waxaan rabaa lacagta marka
hadday sidii siyaasadda ay ku fahmi la yihiin ayaan maaragtay aan rabaa inaan wax kaa tusugo waa runta laakiin lacagta io bal iga marka igala hormar bal waqtigana wuu inahayaa lacagti soomaalida maanta ilaahay naguma keene halo waan ku maqlay ciisow aad baan kuu dhegeysanaya saaxib
ilaahay naguma keene gaalada ilaahay uma waa naga hayaa ma ogi aha
soomaalida hadda say u badan tahay haddii lacag loo sheego diinteeda way ka tegi haye subxaan allah haye marka markaan fiiriyo ani markaan fiiriyo haye
macnaha qaabkii lacag loo marayo oo qaabkii lacag lagu raadinayo oo maaragtaaye dhusuqaayar qaabkii lagu raadinayo markaan fiiriyo Aha.
yarba mooyaane aha
inta kale waxaa waye waa
dhibaatada wadataa leedahay dhibaatada waa taa horta tan lacagta waa dhibaatada dhibaatada qadarka ugu soo qaadana tire laakiin eh, tan lacagta waxaa way eh, bulshada wax wax wadadane eh, kama shaqaynayso qofka lacagta marka la siiya wuu laabana un waxay uu ka hadli lahay kama hadlayo aad iyo aad ciisa waan isku soo noqonaynaa hayga fogaan oon fursada kalean ku siin doonaa hadduu ilaahay raali ka noqdo warkii baa la gaaray waaya insha allah ciise masalaani uu mahadsan yahay dhegeystayaal waana dhegeystayaasha ee tiro fara badan ayaa qaadka telefoonada ku jiraan dhegeystayaal weliba saaxiibo fara badan ee odayaashii dad fara badan ayaa maqanaya sida adeer daawud iyo adeer sugow iyo shiraar iyo ee, dad fara badan adeer ee, ee, dabcan waa o d m ninka loo yaqaana dhegeystayaal adeer calisow dad fara badan ayaa maqan ee, cusmaan dad aad u tiro badan baa maqan laakiin qaybaha dambe dhegeystanayaan fursad u siin doonaa bal arrintan fahamka siyaasadda iyo sida laga doonayo inay ku soo saari karaan bulshada ayaga nafsada isku soo saari karto dhegeystayaal cabdulaahi axmed cabdulaahi gacantu iyo hatinaya leeyahay yusufow balsaare mikrofoonka saaxiib hadalkan faraha badan iga joojiya barqo wanaagsan bal qadadka telefoonada iminkana siiyo fursadda idaacadda star f m saaxiibada si aan dhegeystayaashan u ogano bal ma- na- ma- dabcan waa maqaamka heeb waa maqaamka ama heerka laga doonayo qofka ama bulshada inay wax badan ay ka fahmaan siyaasadda dhegeystayaal si cid waliba u noqoto wax ogaal si cid waliba ay u dhuuxi karto siyaasadda si wax ay u kala qaadi karto una soo saari karto waa qaabkee nidaamkee kuwan may markaasi bul- bulshada noqon karta kuwa markaasi fahamsan siyaasadda kana horeeya kuwa siyaasadda kala hormaanayo qadka telefoonka dhegeystaha qaybta labaad ee barnaamijkan uu daafurayo soo dhow walaale waa ku salaamaya waa ku waa ku salaamaya soo dhow adeer
waa kaa qaad salaanta waa sugo waa dheera ma garan adeer sugo waan ku salaamaya in badan waa yara bogt soo noqotay xaaladda ka waran alxamdulilah waa yarasoonahay daawaana qaataay alxamdulilah waa fiicanahay allah ku caafi ilaah idinkiisa
haddaan u guda galo mhm
bulshada aad sheegayso siyaasadda xagay ka fahmeed aad leedahay haa bulshada horta qabiilay hugsan tahay haye
qabiilka wuxuu hugsan yahay hogaamiye kooxeed aha
hogaamiye kooxeed baa bulshada xukuma aha
xoogaho lacag huu haystaa aha
haddii maxaan ku iradaa bulshada ay tashato oy tidhahda war go-aan aan gaarna oon heriyada iska qaadna oo mid rabitaanka bulshada ku imaada aan doorana ay tidhaahdo aha hogaamiye kooxeedkaa lagu adeegsanaya oo ku kala furaya sax
nin walba ninkii ina adeerkiisa ha loo dirayaa aha
war annaga idin hogaaminay ee madaxdii aa ee maxaan ku iradaa odayaashii ama sidii baa nahay baa lagu leeyahay mhm
marka meeshii adiga kaligaa waa lagaaga kala tegayaa mhm
waa fahamtay soo maha aad iyo aad adeer marka bulshadii waxay wax ka qabsan lacdahay waa hogaamiye kooxeedkaas hortaagan ummadda hortaagan laakiin sidee ku dardari karaan oo mad feri aha inay marna dirdirta ha ka sugin haye
feri ninka lacagta haysta waxaa la yidhi geeljir baa waxaa la yidhi geeljirayaa kuu weyn haye midka noo toortaha weyn ayaa midka noo dhakalka weyn ayaa yidhaahdeen haye waa fahamtay soo maaha aad iyo aad boqol qof ninkii maanta ama shan boqolo qof ama afar boqolo qof meel isugu keeni kara oo maalintaa ayadaa inta afarta gees gawaari u dira bulshada meel isugu keena sooriyadooda maanta iyadaa qaadi kara Ah, ayay bulshada ka amar qaadanaysaa haye
sawaxili waxaa jira makonotubo haylaambiki dabcan waa gacar eber ah dabcan lama lama leefi karo lama leefi karo aad iyo aad hadday fikrad fiican adiga kugu jirto oodan qarash lahayn aha
weelkaada haddaanu buuxin weedhaada itaalyara oo waxsaarka ku qaban ogaa sax
warkaadiiba la dhegaysan mahaye midkaa lacagta haysta ee qabiilka hogsana ku socdaa aha
kuwii marka maxaan ku irdaa lacagta haysta iyo hogaamiye kooxeedka ahaa aha midka ayaga ay danaysa ku danaysan karaan oo hadhow qarashkoodii u soo celin kara aha
ama xoolihii oo asaga haysta ku meel marin kara oo kursi ku saari kara aha bulshada kaasay ku dabafaylsan tahay marka bulshadu waa jaraanjar
marka bulshada marka waxay tahay bacdeer ma laha ha waa fahantay soo maaha marka ka hor may fahmi karaan siyaasadda adeerow markay fahmi karaan waktigee waaye ma lala joogaa Ma fahmi- cimrigoodba ma fahmi karaan weligoodba ma fahmi karaan runta markaan kuu sheega aniga ha aniga feri Eh.
nin odayaa nahay kowdhe sax
ilaa nineteen seventy four aa ugu horreysay kura aniga arrin seventy four ah iigu horreysay waa kun sagaal boqol toddobaatan iyo afartii toddobaatan iyo afartaba iigu horreysay kura aniga aan rida sax
marka ideed kombyuutar iyo waxaasa ma jirin kaarka oo ku lagu codaynaya mid nin kale uu leeyahay iska soo qaadan jirtay ood magaciisa intaad sheegata aad ku codayn jirtay meel gacanta laysa saara iyo kombyuutarba ma jirin haye waa fahantay soo maaha aad iyo aad marka ninkan nairobi baa lagu soo heshiiyey nairobi baa lagu soo dhammaystay ninka ay ayaga saaran ayagaa soo qorsaystay ama qarash ha ka qaadeena ama kuwooda ha ku maalgeliyeena waxii nairobi lagu soo dhisay ayaa adiga kor lagaaga keena oo lagu leeyahay annaga jadwalkaana soo jeexnay jaranjaradaana wadnaa jaranjaradaa nagu raac
adeer adeersigow waad baad maadsantahay bal markaan ka gudubno siya- sida hadda hadalka u dhigayso bal siyaasadda iyo bulshada marka
feeri mhm
ninkii mudanaha ahaa haa
ay odayaalka soo saareen ee qarashka laga qaatay ama kooda ay ku maalgeliyeen aha waa nin haddana ayaga ka amar qaata haye
qarashkiisa maogtahay maxaan ku odhadaa waa kursiga waa lagu fariisiyey oo rag baa u xaydaday oo ku fariisiyey oo bulshadoo dhan usoo xareeyey sax
isagana marka wuxuu noqonayaa mhm
qarashkii lagu doortay iyo mudano lagule yaqaan haye oon qowlkiisa itaan lahayn oo habeenkii qarow ku saxda ilaa feeri daynaa lagu leeyahay isaga laftiisa maogtahay mhm
qowlkiisa itaal ma laha oo maxaan ku odhadaa ninkii kuraada asaga soo sii oo korsi ku fariisiyey lama murmi kara mm anaa kusoo anaa kugu soo fariisiyey meeshan aniga kugu sheega qaad buu leeyahay aad iyo aad
meesha aniga aan kuu sheegana mar meesha ani aan kaa celiyeyna maxaan ku odhadaa hamarin mhm
marka qarashkii lagu doortay iyo mudano lagule yaqaan mm oo dhulkiisii qaaliga ah iyo qololkiisii qaar la gadiyo qowlkiisa itaal lahayn oo qaraaba iyo ehel ka dhuunto habeenkii qarow ku seexda ku seexdo
gawa- gawaarida qaaliga iyo kayrkii kuwa ay wataan qudhiisa aan iibsan karin ibsan karin
war ilaha qaadir ee qalbiga been looma sheegay muxuu kuu qaban karaa kaas muxuu kuu qabanayaa aad iyo aad saacadaba midkan hortaagan midka waa midkaas waa annaga ninka mudanaha iyo annaga ismaba aragnay odayaalkan hogaamiye kooxeedkaa u dhexeeya marka bulshada ka hormay fahmi karaan siyaasadda adeer inay fahmaan baan u baahana marka maba fahmi karaanba ilaa odayaashan ay ka baxaan meesha ah ma fahmi karta bulshada waxa waxay fahmi karta maaha ha ku daalin adeer sugow aad baad u mahadsantahay shukran la yaziid
waayahay waayahay shukran adeer aad baad u mahadsantahay waa adeer su- eh, dabcan sugow fikirkiisa aragtidiisa quruxda badan oo ka dhiibtay meelo fara badan ayuu soo maray waana uga mahad celinayaa aragtidiisa waa nin waxgarad ah waa nin in badan soo joogay fahan dabcan hadduu mar dhahana ma fahmi doonaan sanada soo socdaana waa suurtagal in waa nin meel fog wax ka fiirinayo barlintan dhegeystayaasha qaadka telefoonada siinaan soo qabta mid ka mid ah qeybta barnaamijka ah dhegeystaan waana shirkada dhegeystaan waana geeska waana u n h c r geeska africa waxaa ka jirta abaartii ugu dareeday abid muddo afartan sano ah ilaa ay horaantii sanadkan labada kun labaiy labaatankaas boqol sideed waa hal dhibic sideed milyan oo qof ayaa guryahooda iskaga cararay oo raadinaya biyo iyo cunto iyo hooy hay-adda qaramada midoobey qaxootiga u n h c r ayaa ku sugan goobaha kala duwan si ay markaas dadka ugu as- waa abaarta ee saameysay u siiyaan gargaarka qoyska ee abaaruhu ay saameeyeen geeska africa balse u n h c r waxay la daladhacayaan baahida badan ee dadka hadda markaas ay wajahayaan u n h c r ayaa kaashatay ama iska kaashanayaan shirkadda isgaarsiinta safaricom si ay dhibcaha loo yaqaano bonga point ee telefoonkaada ku jirto markaad kaar gashato ee- ee ee ku keydinayso shirkadda lagu adeegsan karaa jawaab celinta abaartu hadda du- damcan ka taagan geeska africa dhegeysta mala socota in dhibcahaaga bonga point aad ku caawin karto qoyska abaartu ay saameysay u n h c r waxay doonaysa in barnaamijka Bon- bonga for life lagala qayb qaato si dadka loogu taageero loogu caawiyo looguna fidiyo gargaar abaarta daran eh waxay hadda aad u saameysa nolosha caruurta dadka waaweyn dadka qaar ee abaaruhu ay baabi'isay waxaa ka mid ah heelkooda sida sida hooyo aabo walaal iyo waxaa la mid ah inta badan xoolahoodina way ka dhammaadeen waxaa dadkaasi ay ku qasabtay inay iskaga ha- hayaamaan ayagoo baadigoobaya biyo baad iyo hoy dhegeysa waad caawin kartaa qoysaska ay abaartu saameysay adigoo adeegsanaya dhibcahaaga bonga point ee safaricom fadlan qud- ee ku deeq dhibcahaaga bonga point dadkii abaartu saameysay hay-adda unicr waa hay-ad caalami ah oo ay ku sugan goob waliba dhegeystayaal maanta aan u gargaarno dadkaasi dadkeenna ehladeena qaraabadeena weliba kuwa gobolka waqooyi iyo weliba kuwa xuduuda dhanka suufta iyo soomaaliya dhegeystayaal si bonga pointka wax loogu qabto looguna taageero waxayna iska kaashanaya u n c r hay-adda qaxootiyada dhegeystayaal iyo hay dabcan isga- shirkadda isgaarsiinta safaricom dhegeystayaal aan kugu sii diro saaxiibada intaan qaadka telefoonada sii siinin dhegeystayaal waqtiya ayaa inoo soo haray m coba waa shirkad iibisa telefoonada gacanta ee aalada cadceeda ee la awoodi karo ama cod cid weliba ay amoo- awoodi karto mise amaha ay ku qaadan karayso ama ay ku qaa- ay ku qaadan karayaan si aad u hibiso si aad u iibsato macaamiilka waxay u baahan yihiin inaa keliya u bixiyo qayb hormaris ah iyo weliba lacag maalinla ah keliya boqol maalin oo maalinla ah iyo weliba afar kun sagaal boqol sagaashan iyo sagaal hormarisa ayaa ku cusboonaysiin karaysaa gurigaaga shaashada cadceeda afar iyo labaatan soola t v inch oo ay wadatay iftiinka ku filan gurigaaga ama goobtaada meherada ama ganacsigaaga raadiyaha qoraxda asagana codka sare u qaadan karto star f m iyo weliba tooshkaada markuu qofka albaabka kugu safra asagoo hoodhii kusoo dhihin masaafka aan kor kaa salaamin ayaa dhab indhaha kaaga siinaysa markaasu war waan wareele igadami war igadami war igadami waxay tooshkan aad igu qabatay ilaa maba oga tooshka in om m koba aad ka soo qaadatay oo fuulkiisa ama lacagtiisa maalin walba iska bixinayso dhegeysta telefishinka waxaad kaga faydaysan kartaa koobkan hadda dunida gebagabada ku socda waana dunida hadda waxay isha ku hayse waana tartanka adduunka ugu xiisaha badan ee dalka gadar ka socdo koobka adduunka cayaaraha waxaa kala socon karta telefishinka oo cadceeda adigoo gurigaaga joogo sidoo kalena musalsalada dumarkana ayagana meesha kama marato halkaasay kala socon kartaa dhegeystayaal dhegeysta waxaa jira kooxo howlgelinta oo kaga qayb dabcan qaybo kala duwan oo waddanka markaasi ku kala sugan wadooyinkaad ku arki kartaa deegaankaada ku arki kartaa macaamiilka waxay helayaan funaanad bilaash ah markay iibsadaan telefishoonka dhegeystayaal ama telefishinka dhegeystay xusuusno in adeegan ay ku keenayso ay ku keenay iskaashi ka dhexayso m coba wasaaradda tamarta iyo bangiga adduunka maanta ula xiriir m coba soo iibso telefishinka cadceeda iyo weliba agabka kale ee muhiimka ah lambarkan kala xiriir eber toddoba sagaal sagaal hal saddex lix toddoba lix hal ama lambarkan kala xiriir eber toddobo eber toddobo saddex saddex saddex saddex laba laba laba lambaradaas si toosa ogala xiriir kartaa dhegeystayaal idaacadda star f m cunto gobolka qaybar eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan barnaamijka hogaanka dhegeystayaal goorro waan soo xiri doonaa soo gebagabeyn doonaa yuusuf bakad ayaa barnaamijka daadihinaya bal dhegeystaha khadka telefoonka ku jiraan siinaya soo dhow walaalaan ku salaamaya
yuusuf bakad asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
war xuseen faliira soo laabtay soo dhow saaxiib
abow waan kuu dhawaay Mhm.
waxaan horta waa laba qaybood Mhm.
mid waa bulshada Mhm.
midna waa qofka hogaanka loo dhiiban sax
qofka hogaanka loo dhiibanayo bulshada anbuu kasoo dhexbaxay oo aad iyo aad
qof meel kale ka imaada maaha Mhm.
waa qof intay bulshada ama ha isku raacdo ama haba kala qaybsanaatee horta la doorto meesha la geeyo Mhm.
waa qof la dhaariyo kutubka qur-aanka lagu dhaariyo Mhm.
ilaahay inuu ka cabsado oo dadkiisa uu sida wax oogu qabto asaga way ku fiican Mhm.
bulsho ahaan Mhm.
dadka reer miyi waayo oo baadiyaha loo badan yahay Mhm.
siyaasad waxba kama fahmaya sax
in asaga la iska horgeeyo ma fiicne Aha.
dib inuu isaga isku xasuusto oo u tashado oo maxaa dan noo ah horta meesha uu yidhaahdo oo danta uu isweydiiya meesha ku jirta oo wax lagu gaari kara haye
laakiin adi haddaad mid soo qabsato anna ku kale aan soo qabsado Aha.
bulshadiina aan ka qaybna oo meel aan wada degan Aha.
horumar iyo faa'iido mid la helayo ama soo dhalanaysa ma laha haye
ilaa wixii asaga ahay horumar lagu gaari lahaa dadka maba xaggiisa maba uxaydanow Mhm.
ficil kale oo meesha ku jirin unbaa la buunbuunin Mhm.
bulshada waxaan oogu baaqay Mhm.
waxaan qoysqooska iyo qabiilada iyo waxaan la isku horaraaxay ha iska dayso Mhm.
dantalooda waxaa weeyey inay mid ahaadaan qofkan la dooranhayo yuu yuu u dhashay yuu ka dhashay muuna hogaamin karaa horta in la yidhaah Mhm.
halkaa horta ayaga inay ku dadaalaan haye
tan kale kuwan mas-uuliinta ee hadda meesha la geystay Mhm.
inay dib ahaan cidda u fiiriyaan dhaqankii bay aqaanaan xeerkii bay aqaanaan jawiga sida uu way arkaan ayagaa dadka wax usoo barteen ayagaa aqoon leh ayagaa meesha la geystay ilaahay good inay ka cabsadaan aakhira waa la su-aali Mhm.
oo maxay eh, xilkan ay hadda ku ordayaan wax fudud maaha Mhm.
dadkooda inay indha u yeelaan horumar ay u qabtaan taasaan ayagana ku wacyigelinaya shukran aad baad mahadsantahay xuseen faliir xigaha kale qadka telefoonkaad siinaya soo dhow walaal magacaaga
asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu Yusra waaye.
soo dhow yusra waan dhow walaal een, hergebna yarna way hayaa waxaan ku Cafwan.
yidhi een, horta dhammaan waa salaamantihiin Mhm. shukran baad istaageen baadiyaalka waan salaamin karaan ka bacdi een, horta een, war la ogyahay xiise male baa layidhi ma garan Mhm.
siyaaso een, waxaa la yidhi masaara ima goyseen daabkayga kugu jiro ma maqashay sax
xildhibaan kastaba meel anagaa istaajinay oo kuraha anagaan kusoo doornay laakiin ma fahansanin macnaha siyaasadda waxay tahay soomaali hadda aynu nahay laakiin taasi waa midaan doonayna hadda in aan ogaano yusroy bulshada iyo siyaasadda keliya
macnaha siyaasadda waxaana nu ogeen Mhm,
nin weliba dan shaksiyan ayuu ka shaqaystaa mhm,
nin weliba dan shaksiyan markuu ka shaqaysto waxaa la rabay bulshada soomaali maxamed inay tashato kuraha jaabkeeda uu ku jiraaye midnimada soomaaliyeed iyo sida qofka mi- horumarka na gaadhsiin karo oo wax noo qaban kara inaanan dooran mhm.
laakiin soomaali ma fahansan walaal yuusufoo haye waxay fahansan yihiin bes ee lacagtaa la qaadanaya qabyaaladan la wada reer hebel baa meel fadhiya reer hebel baa kursiga noo haya gurbaana ma garabkaa kugu jirto ama gacalkaa ku haya waxaan baa la aaminsan yahay Mhm,
Een, adduunkana hadda iminka siyaasada intay isbedeshay reerihii ku jireen baarlamentiyaalka intay dallaceen bay fahmeen siyaasadu macnaheeda yaa laisku soo celcelinayaa oo mana iskikina taalo mhm.
taa marka bulshadeeni way ka way ka aqliyeysan waayeen oo annaga hadda kamandeeranood ahaan dadka aan kusoo celcelinayna kursiyada faa'iido nooma hayaan waxbana nooma qaban annagaana isyeella ma garata okay marka igala hadal markaa yusroy bulsho sidee ku fahmi kartaa siyaasad sidee ku jeexjeexi kartaa sidee hal ku noqon kartaa bulsho siyaasad ahaan keliya ka fiir bal siyaasad ahaan siyaasad qaabkee ahaan- sidee ku baran karaan qaabkee ku baran karaan bes oo keliya qaabkay ku baran karaan baan kuu sheegayaa walaalo haye waxaa la yidhi horta mar idaga asaga allaha daga mar labaad idagana aniga allaha idaga ma garata sax
Een, bulshada waxay wax ku fahmi karaan marka hore waa la dagay haba la dagaba sax oo been ahaanba ha loo soo hoosgeliyo mhm inay fahmaan ka indha dheeraadaan wax ka ballaandegaan maxay ahayde kurahooda gacantooda ijaabkooda ku jiraaye siyaasadda yaa wax noo tari karo wax noo goyn karo wax noo qaban karo intay dhahaan mhm ha isku gudeena magaca soomaali ahaan waxaa u goosteena laa ilaaha ila allah waan ku wada kulannaa qabyaaladii qabiil waxay noo taraysa ma laha inaan qabiilka ka suulino magaalo kastoon joogno isku aruursano hooyooyinka ay dhinac u shiraan wiilasha dhalinyarada ay shiraan oday wuxuuba noqday farjaablo mhm farjaablo kaasaana waxaa leeyay oo wax burburiyey oo maxay aheeda keenay qabyaalada macnaheeda iyo siyaasadda qaabka daran noo keenay aada iyo aad iyadoo sidaa tahay annaga soomaali ahaan dhalinyarada yuud ahaan hooyooyinka anigoo afka hooyooyinka hore raamo ku hadlayo waxaa ila muuqata inaan ka baaraan degno oo siyaasadda macnaheeda fahano siyaasadda aabana ma ahan walaal ma ahan ee kan kula dhashay ma ahan haddaad soo doorato xirtaa kursiga asaa gelaya ma ahane waxba kuma qaban aniga hadduu walaalkay dhalo ima xuseen uu yahay maanta meel lasoo saaro oo dadka bulshada wax u qaban waayo berri waan ridaya kursigayga kurahaygaan kusoo doortaan ku ridaya midka kale wax ii qabanayo danta shaksiyaan og oo danta ah, shaksi ogeen oo danta bulshada og oo qofka keligii anigu bes cunto isiinaya wax isiinaya aanan lahayn maskiinka curyaanka wax u qabanaya daacadnimo dadka u dhaqayaan wax u la goosanayaan wax la qabsanayaan maahane Ee, qabiil wuxuu ii geynaya meel khiyaamana ma lahan Ee, magaaladana hadday iga burburaysa waan ridaya marka soomaalida waxaan ugu baaqayaa yuusufo Een, halo waan ku maqa yusra ha soomaalida waxaan ugu baaqayaa mhm qabyaalo haddaan de- aan tirno cirib tirno goyno annaga dan shaksiyan ma fiirsan karno maalin weliba danteenna aan fiirsano iyo dhalinyarada annadaa shaqalaan iminka wax la qoray aan jirin waana lagu geedgoostay doonta markii weliba la gelinayo waa la fuulaa oo waa laga degaa galabkiina waa la bixiyaa soomaali Shukran.
maxaan saas day noqotay ma garatay aad baad mahadsantay yusroy doontii lagu gudbayaa noqonay ayaana ka tashanaan oran lahaa walaal waa- aad baad mahadsantay gabadhaasi rami iga soo wacday mahadsantahay dhegeysanaya qadka telefoonka u dambeeya kusoo xidhna barnaamijka walaal magacaaga soo dhow adigaa u dambeeya halo waa shukri shukri halkee ku sugan tahay halo shukri waa magaalada gaarisa soo dhow shukri
walaal yuusufow haddaan wax yar kaaga taabto Iska- inkastoo hadalkii lasoo dhameeyo gabadha hadda ugu dambaysana hadalka xibintiisa ay ka hadashay raadiyaha gaabi horta shukriyey
marka waan gaabinayaa buuwa marka gabadha hadda ugu dambaysay yusra waan salaamayaa magaalada mandhe raamo salaama waxaan shukri leeyahay gabadhaasna hadalka ay aad iyo aad horta laf dhabarka ay ka dhufatay haye sidaa aaminsanaha ee iyadana aaminsan tahay mhm
horta siyaasadda macnaheeda haddaan kuu sheegay adna waa taqaanaa adna waan aqaanaa ha
laakiin dabcan waan garab maraynaa uma jeedno wax kale ayaa noo muuqda haye
taas ay tahay qabyaalad aha
intaad qabyaalad aad leedahayna horta guul ma gaari wixii anigii ogaa adigii nin xun baan kugu ogaa xumaantaada ayaan kugu qaatay haddana markaan xumaanta aan kugu qaatay haddaan anigii baa hadlaya waxaan leeyahay ninkii wuu igu xumaaday ee taas ma dhihi kari ninkii wuu igu xumaaday inaad xun tahay waan ku ogaa soo maaha nin xumaa wanaag gadaal kama keenayo mana la dhalanayo waxaad la dhalatay unbaad leedahay sooma wanaag iyo samaanba aada iyo aad
marka horta waxaana arkaysa doo- doorashadan iyo siyaasigan horta had qabyaalad bay ku socotaa marna hadday meesha qabiil horta oo arrinta taallo caruurna kuma dhashaan horumarna kuma gaarayso runta haddaad haddee sheekada ay qabiil bayn anigaas hadda gabar shaqadoon baan ahay kasoo qaad jaamacad baan dhameeyey saddex digriye baan wataa xafiiskii baan aadaya waxaan leeyahay walaal shaqa ma ka banaan tahay haye
wuxuu kuleeyahay shaqa kama banaana ayuu kuleeyahay shaqana way ka banaan taho marka dad kale ayaa loo qoondeeyey markuu ninkan xukunka uu soo gelaya siyaasadda uu soo gelaya dadku oo shaqada uu siin lahaa jadwalkeeda wuxuu ku haystaa buug bay ugu qoran tahay anuu iisoo magacaabaya adigaas yuusuf tow kuu soo magacaabaya yusro usoo magacaabaya hadda anigii qa- xabiibi iyo khadiiji iyo makaay qadkii way ka baxeen sooma haye
marka anigii markii la isoo doortay anigii la isoo doortay marka anigii baa noolaanayo mujtamacii wax kuma taraayey qof aan wax ku taraayo ma jiro bas aniga un baa marka noolaanaya ma noqonayso marka inaan aniga keligeyga noolaado ina qof baan ka socdaa aniga marka waxay ii sheegtaa oo ii sheegtaa mar kale sida aan isku fahansiin karno siyaasad iyo bulsho bulsho iyo siyaasad adigoo nin kale soo magacaabaynin siyaasi soo magacaabaynin bal ii noo jilici waxaa ka fahansantaha bulsho iyo siyaasad bulsho iyo siyaasiga way isfahmi karaan waxay isku fahmayaan markaan aniga aan fahamsanayo.
maya siyaasiga ma aha shukriya siyaasiga ma aha siyaasiga ka saar Maya, buu.
waa Ka waa- saar.
waa ka saar siyaasiga waxaan ku leeyahay bulsho iyo siyaasad bulsho iyo siyaasad
bulshada iyo siyaasa horta dadka bulshada ah horta siyaasada ma fahamsana haddaan kuu sheego see ku fahmi karaan
waxay ay ku fahamsanaan afka unbay ka maqleen oo intii loo akriyo loo faahfaahiyey ma fahamsano waa anigaas meel soo istaaga aan kuleeyahay adigaa siyaasi taa siyaasigina adiga ma aho si kale u socotaa Ha, hayo, hayo. Waxa- fahamla-aantii baa meesha ka imaanaysa Sax.
adigoo sheeq ahayn oo sheeq aan kugu sheeq anoo sheeq ahayn oo sheeq aad igu sheegtay Mhm.
ilan sheeqa macanuu rabaa mogtahay Haadiya.
dugsiga markaad soo bilaabaysa macalinimaa kasoo bilaawaysa dugsigii baa dhowr jeer dhammaynaysa kutubaa lagoo soo gelaya cilmiga wuu sii saa'idaya wuu sii saa'idaya wuu- waa aqoon heer waxaa gaaraysaa marka jaamacadda alazhar aad aadidoo kasoo baxday jaamacada heer Mhm, mhm.
ilan kan dugsiga aan ku bartay wax kuma fasiriyo dadkana wax kuma fahamsiin karin aad iyo aad marka walaalo dadka hadda wadanka jooga waa dad iska ba'an marka waxaan leeyahay xumaanta haddaad ku doorataan haddana ha ka doodina xumaantiisa unku wasaala haddana berri ka maalin haddii la gaaro ilaahay na shukran gaarsiiyo aad baad u sida mahadsan un tahay bay ku dooranaya ayagoo calacalaya haddana hadhow ammaanaya marka soomaalida waa iska caadaystay waxaase barqa wanaagsan yusra gabadha la dhahayna aad iyo aad baan u salaamaya.
aad baad umahadsan tahay shukri dhankaas gaariso way mahadsan tahay wayna issalaamayaan gabdhaha yusri iyo waxay issalaamayaan shukri way mahadsan yihiin saaxiibadaasi idaacadda star f m cunta gobolka uqeybari halkaas aan kusoo afmiraya barnaamijka dhegeystayaal insha allah barnaamijka xigo ee, dabcan waa arrimaha gargaarka biniaadnimada ee qaxootidu waa maalin bar- berito haddii ay bah raalli ka noqdo arbacada waxay noqon doontaa fahanka siyaasadda iyo odayaasha fahanka siyaasadda iyo odayaasha kadibna waxaa sii xigi doonaa barnaamijka fahanka siyaasadda iyo gabdhaha ama dumarka kadibna dhalinyarada ayaynu saas aan ku wadi doonaa dhegeystayaal aabal wax badan aan ka ogaano saaka wax badan ayaa ogaanay laakiin barnaamijka xiga odayaasha inoo noqon doontaa dhegeystayaal hadduu ay bahraali ka noqon saaxiibada waa mahadsan tihiin shukran shakuur waa shukran jaziilan dhammaantiin laakiin intaa saaxiibada eh, saaxiibadayda ama dhegeystayaasha ka qayb qaatay barnaamijkan u mahad celinin aan marka hore io ogolaad inaan soo qabto mid ka mid a daga qaybta barnaamijka ah dhegeystayaal m coba waa shirkada iibisa telefoonada gacanta iyo aaladaha cadceeda ee cid waliba ay awoodi karto mise ay gadan karto ama haddii aad lacagta ay kugu yarto mise kharashaadka ay kugu yartahay ama waad amaahsan kartaa in yar in yar iskaga bixinaysa haddaba qaabkee si aad u iibsato macaamiilka waxa uu u baahan yahay in keliya uu bixiyo qaab hormaris ah iyo weliba lacag maalinlaha keliya boqol shinin oo maalinlaha iyo weliba afar kun sagaal boqol sagaashan iyo sagaal oo hormaris ah ee ku- qofka uu ku cusboonaysiin karo gurigiisa mashaashada iyo cadceeda afar iyo labaatan saac solar t v oo wadata iftiin ku filan gurigaaga ama gan- ganacsigaaga raadiyaha qoraxda iyo weliba tooshka dhegeyste dhegeyste dabcan telefishinka waxaad kaga faa'iidaysan kartaa koobka adduunka oo hadda indhaha du- oo dabcan eh, ka socdo waxaana dunida hadda isha ay ku hayaan ay ku wada hayaan tartanka oo hadda gebagabada marayo adduunka ugu xiisaha badan waa koobka adduunka hadda dalka gadar ka socdo ciyaaraha waxaa markaasi kala socon karta telefishinkaada cadceeda adigoo gurigaaga joogo musalka- musalsalka halkaasoo kala socon karta gabdho kale aan aada iyo intaan ka soo baxay ziwal baa idhaafay iyo iblow kariish baa idhaafay iyo waxaase adeer ugu kudaa warkiisa maanta waad haysataa telefoonkaasi kadibna lambarkan kuu sheegi doonaa halkaas adeer waxaa leedahay baska halii soo saaro intaasna aad bixinaysaa dhegeyst waxaa jiraan kooxaha howlgelinta oo markaasi laga yaaba in meelo kala duwan ama waddooyinkaad ku aragto fadlan la hadal oo telefoonka ka qaado mise telefishinka ka qaado adigoo sidoo kale eh, abaalmarin aad helayso iyo sidoo kale bil- eh, fanaanad bilaash ah markaad telefishinka laakiin aad iibsata waaye dhegeysta xusnow adeegan waxaa markaasi ku keentay iskaashi ay ka dhexaysa m coba iyo sidoo kale wasaaradda tamarta iyo bankiga adduunka maanta la xiriir m coba soo iibsa telefishinka cadceeda iyo sidoo kale agabka kale ee muhiimka ah lambarkan kale xiriir eber toddoba sagaal sagaal hal saddex lix toddoba lix hal ama lambarka kale eber toddobo eber toddobo saddex saddex saddex laba laba laba lambaradaasi tooskaad uga qayb qaadan kartaan dhegeystayaal ama ugala xiriiri kartaan m coba xamdi ayaa dhegeystaa barnaamijka een, s- barnaamijka xiga barnaamijkan eh, stuudio labaadna way ku sugan tahay dhegeystayaal maqli doontaan waa barnaamijka madasha hadduu ee bahraali ka noqda ee ganacsiga laakiin ma la socotaa dhegeystayaal in kumanaan malaayiin qof ee hadda abaare ay haysaan ay hayso sidoo kale qaarkood ayba dhinteen xitaa laakiin geeska afrika waxaa ka jirta abaartii ugu dareeday abid muddo afartan sana ah ilaa horaantii sanadkan labada kun laba iyo labaatanka hal dhibic siddeed milyan oo qof ayaa ku guryahooda iskaga barakacay oo iska- oo raadinaya biyo iyo cunno iyo hooy hay-adda qaramada midoobey ee qaxootiga un hcr ayaa ku sugan goobaha kala duwan si ay dadka markaas abaaruhu saameeyeen ay u siiyaan gargaar qoyska iyo abaaruhu ay aad ku saameeyeen geeska africa balse un hcr waxay la daala dhacayaan baahida badan ee dalka hadda ka taagan ama dadka ay wajahayaan laakiin waxay markaas deqiil ka raad- ka raadisay shirkadda isgaarsiinta safaricom waa unhcr oo ishka- iskaashida la sameynaysa shirkadda isgaarsiinta safaricom si dhibcaha telefoonkaada ku jira dhegeystayaal dhegeyso telefoonkan hadda saaka aad ula hadlaysay dhibco ayaa ku badanayaan ama ku eh, ku kordhaysa shirkadda ay- ee ku ziyaadinaysa hadhowna kaad aad ku bedelan kartaa supermarket wax kaga soo iibsan kartaa laakiin hadda waxa lagu leeyahay baahi baa jirta bal dadka abaaruhu saameeyeen bal qaraabadaada u dir oo raashin ugu iibi dhegeysta mala socota in dhibcahaaga bonga point aad ku caawin karto qoyskaaga abaartu saamaysay eheladaada qaraabadaada dadkaada riixinkaada soomaalida un h r waxay doonaysa in barnaamijka Bo- waa bonga for life laga qayb qaato abaarta daran ee waxay hadda saamaysay nolosha caruurta hooyada da'da hooyada dhallaanka hooyada wallaca hooyada markaas xamliga dhegeysta abaartu waa mid baabisay ehelkooda hooyo aabbo walaal waxaasoo dhan iyo xoolihii ayaa qaarkood markaas iswaayey waxayna dadka intaasi ku qasabtay inay isaga soo hayaamaan iskaga soo baxaan iskaga soo guuraan iskaga soo tegaan goobahoodii ay horaan ay dabcan ay ku barwaaqaysanayn laakiin maxaa dhacay waxay soo raadsadeen biyo baad iyo hooy dhegeyste waad caawin kartaa qoysaska hooye abaartu saamaysay adigoo adeegsanaya dhibcahaaga bonga point safaricom fadlan ku deeq dhibcahaaga bonga point dadkii abaartu saamaysay hay-adda u n h r waa hay-adda caalamiga ee ku sugan goobo- goob waliba dhegeystayaal halkaasaan kusoo abirnay barnaamijka hogaanka idaacadda star f m cunto gobolka waqooyi bari saaxiibayaal waad mahadsantii maalinta berita ayaa ballan inoo ah inta ka hor waxaan iga tagay sidaasi nabadgelyo laakiin ina saaxiibadeed markaas u hoolici aan u mahad celiyo waxaa ka mid a gabadhii barnaamijka inoo daafurtay wacan dhankaas xiga dheere arrimaha siyaasadana kaga hadashay xuseen faliir laba mar ayuu ka qayb qaatay barnaamijka waa u mahad celinaa maxamed cabdulaahi uu ku mahadsan yahay dhankaasi barquuqe aadan cumar banaaney waa aabihii noolaha ee dhankaasi allaha cafiyan leeyahay saaxiibkaasi maryamo libaaxlow iyadana fikirka aragtida ka dhibatay maryamo eh, dabcan waa daa-uud cabdiraxmaan waa salaad cabdiraxmaan raalli noqda gaariso isagana ar- een, ku sugan yahay gaar- aragtidiisa fikirkiisa ka dhibtay cosmaan raamu ciisa masalaani isagana warkii baa nagu soo galay isagoo hadallo ee ii sii wado laakiin waan ka raaligelinaya adeer sugow aragtidiisa fikirkiisa saliimka halkeeda barteeda ayuu dhigay wuu ku mahadsan yahay yusra raamu aragtideeda fikirkeeda halkeeda dhigtay gabadha ugu dambeysay iyadana barnaamijka inoo soo xirtay shukri way ku mahadsantahay iyadana barteeda ayay dhigtay laakiin dhegeystayaal hanaga fogaana oo hanaga dheerana xamdina iyadana barnaamijkeeda wuu soo socdaa ee madasha iyo dhegeystayaal ganacsiga inta ka hore sidaasi nabadgelyo maalinta haynii wacnato dhammaantiin